mustaaqidatan isagoo soo jeeda inuu dhacay ayaa ay waxa weeyaan isku waafaqsan yihiin hadduu riyo ahaana dee arrintaasi arrin loola yaabo mabay noqoteenba oo riyada dee qofka caadigaaba laga yaaba inuu ku riyoodo isagoo samooyinka tegey oo habeenkii dhowr jeer intuu samada tegey haddana kasoo noqday lamaban yaabeenba hadduu rasuulku ku odhan lahaa qurayshay xale waxaan ku riyooda anoo samada tegey iyaguba waxa laga yaaba inay ku riyoon jireen taas sidaasoo kale dad dambaaba ridoobo diinta ka noqday sida riwaayaadka qaarkood sheekh albani uu saxiixinaya ay tusinayaan oo rumaysan kari waaye nebi maxamed ba isagoo soo jeeda habeen quro ka tegay mako ilaa baytulmaqdis oo haddana hala ka tago samooyinka u baxay ayay rumaysan karin oo siay ridoobeen diintii dib ay uga noqdeen marka arrintaasi arrin waxay ahayd dhacday iyadoo rasuulku calayhi salaatu wasalaam uu soo jeedo arrin hurdo ku dhacday iyo manaam ma aanay ahayn waxaa kaloo culimmadu ay ka hadlaan rasuulka ma ruuxdiisa iyo naftiisa unbaa la kaxeeyey oo jasadku makuu iska sii yaallo uu iska sii joogi mise jasadkiiyo ruuxdu way wada socdeen salafku waxay u badan yihin raxmat ullaahi calayhim a'imada hore min asaxaaba wagayrihim inuu ahaa waxa weeyaan bishaksihi sida sheekhu uu tilmaamayo ruuxda iyo jasadka wada socday in la kaxeeyey taana adilada u deliishaday waxaa ka mida qowlka rabbi uu leeyahay subxaana aladii asraa bicabdihi waxaa xumaan o dhan ka nasahnaaday allaha guuraysiiye addoonkiisii min almasjid alxaraam ka kaxeeyey ila almasjid alaqsa geeyey alcabdu ma ruuxdoo qura cabdi la ydhaah addoonka ilaahay ma ruuxdoo qura ma jasadkoo qura may labadoo wada socdoo cabdi la ysku idhaahdaa mar haddii ilaahay uu tilmaamay cidda la guuraysiye inay cabduhu ahayd dee cabduhu waa alruuxu waljasadu macan weeyaan waxaa kaloo tusinaya rasuulku calayhi salaatu wasalaam axaadiida israaga uu kaga warramaayo waxa uu tilmaamay in isagoo baytu umuhani hurda umuhani bintu abi aalib waa rasuulka eddadii inuu u yimi malaku jibriil oo gurigii uu hurday saqafkaa sare uu baneeyey oo rasuulka calayhi salatu wasalaam laabti laabtiisa uu jeexay oo xikmad iyo wanaag uu ku guray waxna uu ka saaray deetana loo keenay daaba la idhaahdo buraaq daabadaasi oo u dhaxaysa xagga dherarka bayna alfaras waalximaar dameerkana ka yara madax fiiqan faraskana ka yaro gaaban oo aadna u dheerayso oo tallaabadeedu ay ku dhacayso halka aragtideedu ay ku dhacdo markaa taasina waxay xoogeynaysa ay tusinaysaa dee in rasuulka calayhi salaatu wasalaam ruuxdiisuna aan la kaxayna jasadkiisa la kaxeeyey taana waxa aan baraarujinayaa halkaa markaan marayo khuraafadan ay baakistaan soo sasawiraan oo yidhaahdaan wax naag intankaa inta dambana faraskaa ay soo sawiraan oo yidhahdaan waa buraaqadii rasuulka la saaray ay yidhahdaan hadi waa min jumlat akaadiib iyo khuraafaadkooda wey mana aanay kusoo arorin axaadiida rasuulka calayh salaatu wasalaam inay intaa naag ka ahayd iyo dee sawirka noocan ay samaynayan ma qof arkay baa jira nebi maxamed dee intaasu inooga tilmaamay sifaadkaasu inooga sheegay dherarkeeda iyo tallaabadeedu meelahay ku dhacaysay iyo magaceeda alburaaq in la odhan jiray laakiin naguma odhan intaasay naag ka ahayd iyo baalalbay lahayd iyo wax noocaasay noomu sheegin rasuulku waa khuraafaad marka in la aamino aanay ahayn taasina rasuulkeena calayhi salaatu wasalaam isagoo sidaa usoo jeeda ayaa la kaxeeyey oo la kaxeeyey jasadkiisa iyo ruuxdiisa waxyaabaha taasii xoogeynaya waxaa ka mid a samadan adduunyada markii rasuulku calayhi salaatu wasalaam iyo malaku jibriil oo wada socdaa ay idan dalbeen ile cid ulaba iskama gasho albaabay leeday xidhane malaa'igtii ilaalinaysa ilaahay u diray waxay yidhahdeen waayo waa jibriil oo yaa kula socda maxamed baa ila socday maxamed dee mar ruuxda rasuulkubaa la odhan jiray ruux waljasad markaa rasuulka hore ruuxdiisa jasadkiisu wada socdeen inay meesha tegeen ba xadiidkaasuna ayna tusinaya waxaa kaloo arrintaasi ayna tusinaysaa bilmunaasaba malaa'igtu qeybka iyo waxaa maqan inaanay ogeyn wax ilaahay uga warramo mooyaane waayo su-aasha mabay weydiiyeenba qeybkii waxa maqan haddii ogyihi maxamed baa ila socda oo miyaa miyaa la amray inuu halkan yimaado oo loo ogolaaday haa saasay kaga fureen marka markaa rasuulkeenu calayhi salaatu wasalaam intaanu ka tegin baytulmaqdis wuxuu halkaasi kula kulmay ambiyadii ilaahay ambiyada markaa bal ruuxdood iyo jasadkooduma meeshay joogeen oo rasuulku uu ku tukiyey bay ka hadlaan culimadu qowlka saxiixii raajixiina waxa weeyaan ambiyada ruuxdoodii inay ahayd oo isla markaa ilaahay tabaaraka wa tacaala uu u yeelay suuradii ay lahaayeen oo kale waayo jasadkoodii dee kamuu soo bixin qubuurtii iyo xabaalihii waa marka laga reebo nebiyullaahi ciisa calayhi salaatu wasalaam oo isagu aan dhiman ee la rafciyey maxay ahayd faa'iidada ku jirtay in rasuulka calayhi salaatu wasalaam lasii mariyo baytulmaqdis iyadoo lagu waday xagga samada maxaa toosu maka loogaga qaadi waayo xikmada ku jirta waxaa ka mid a culimadu dhulkan uu sii arkaya ha dhow toole inuu dadkii uga warramo oo ay arrintaasi noqoto xujo iyo daliil tusinaysa waxaanuu sheegaya inay tahay run ile dadku dhulka way arkeen oo way yaqaanin laakiin haddii toosun inta halkan looga kaxeeyo samada loo kaxayn laha samadan iyo da wixii ka sarreeya dadku ma yaqaanin laakiin markuu dhaa baytulmaqdis baa lay geeyey xalay oo baytulmaqdis bil baan u soconaa see lagu geeyey udhaahdo in lay geeyo waxaa tusinaya beli weydiiya baytulmaqdis iyo sifaadkeeda iyo siday tahay ile weligeena maan tegin waad ogeydeen ee uu u tilmaamay oo u sifeeyo inuu run sheegaya dee markaa garanaya ta labaad rasuulkeena calayhi salaatu wasalaam in la muujiyo fadliga uu leeyahay iyo inuu yahay sayidulmursaliin ayaa xikmka ku jira ka mid ahaa oo waa ka rusushii ilaahay halkaasi ku tukiyey rasuulku calayhi salaatu wasalaam markaa rasuulka markii xagga samada loo kaxeeyey samooyinka ambiyadii ilaahay buu ku arkay oo samadan markaasi koowaad wuxuu ku arkay nebiyullaahi aadam oo soo dhoweeyey oo qiray inuu inankiisa yihi carruurtiisa inuu ka mid yahay samada labaadna waxa uu ku arkay nebiyullaahi yaxya ibnu zakariya iyo ciisa ibnu maryam oo halkaa wada jooga way wuu salaamay iyaguna waa salaameen waanay soo dhoweeyeen nebinimadiisana waa ka mara kaceen samada saddexaadna nebiyullaahi yuusuf buu ku arkay sidaas oo kale ayaa isu salaameen rasuulka ta afraadna nebiyullaahi idriis ta shanaadna nebiyullaahi haaruun ibnu cimraan wa akhu muusa samada lixaadna nebiyullaahi muusa calayhi salaatu wasalaam samada toddobaadna nebiyullaahi ibraahiim rasuulka calayhi salaatu wasalaam samadaa toddobaad markuu gaadhay nebi ibraahim uu kula kulmay halkaa uu ku salaamay waxaa loo qaaday ilaa sidrati lmuntaha geedka sidratilmuntaha la yidhahdo waa halka lagu dhammaado macnaa malaa'igtu aanay dhaafin ila albeyt almacmuur kadib xagga ilaahay baa loo sii dhaafiyey waxaana xadiidkan uu ka mid yahay adilada waaweyna tusinaysa ilaahay culuwgiisa iyo sarrayntiisa waxaana la yaab leh inuu qof sheegtay inuu israa walmicraajka aaminsan yahay ilaahay sarrayntiisana uu diidan yahay oo haddii ilaahay meel walba uu joogo makhluuqaadkan uu dhex joogo maxaa nebi maxamed samooyinka laga geenaya weliba toddob toddobaad loo sii dhaafinay si uu ilaahay tabaaraka watacaala ugula hadlo oo ilaahay subxaana watacaala ugu waxyo waa min acdami aladila tusinaysa ilaahay tabaaraka watacaala culuwigiisa iyo sarrayntiisa horaynu u sheegnay sida raajixa xooga badani inay tahay rasuulku calayhi salaatu wasalaam inaanu rabbi indhihiisa ku arag habeenkaa ee xijaab isaga iyo rabbi uu u dhaxeeyey sida rasuulku uu tilmaamay nuurun anna araah nuur xijaabah ayaa rabbi iga xigay xaggaan rabbi ka arkay buuri rasuulku saas ayaa raajixo xoog badan saxaabaduna inaanay isku khilaafin mas'alada ayaynu tilmaanay waxa sheekhu uu leeyahy raximahullah walxawdu xawdka aladii kaasoo akramahu llahu tacaala bihi ilaahay uu ku sharfay rasuulkana khiyaathan isagoo garga gargaar iyo gurmad u ah liummatihi xaqun xaq weeyaan xawdku waa darka rasuulka calayhi salaatu wasalaam ummaddiisu ay ka cabi doonta yowma alqiyaama inuu halkan sheekhu ku sheegana waxaa keensaday waxyaabaha qaybiyaadka inaga maqan buu ka mid yahay ee laynooga warramay inaynu rumayno sidaa laynoogu sheegay aynu rumayno waajibka ay tahay waa tallabaade dad firaqa lunsan ka mida oo xawdka diiday baa jira min muctasilatin wa raafidatin wa gayrihim kuwaasina markaa inay caqiidadu khalad tahay oo sida saxda ay tahay caqiidatu ahli sunna waljamaca waa ihbaatu lxawd xawdka in la sugo awgeed ayaa sheekhu u keenay xawdka oo halkan uu ugu xusay axaadiida rasuulka calayhi salaatu wasalaam ka soo aroortee tusinaysa inuu xawdka iyo darkaasi yahay mid jira tilmaamihiis iyo sifaadkiisana sheegaysa way fara badan tahay dhowr iyo soddon saxaabi baa ka soo wariyey nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam waxaa ka mid ah xadiidka anas ibnu maalik ee bukhaari warinayay oo rasuulkuu leeyahay ina qadra xawdi kamaa bayna kamaa bayna ayla ilaa sancaa min alyaman ayle iyo sanca inta u dhaxaysa ayaa qadarka xawdkaygu uu leegyahay buu rasuulku wa ina fiihi min alabaariiqi ka cadadi nujuumi asamaa koobabka lagaga cabayana tiradoodu xidigaha samada tiradoodoo kale wayaan buuri rasuulku calayhi salaatu wasalaam waxaa rasuulku mar kale uu tilmaamay inuu yahay carduhu shahr wa tuuluhu shahr ballarhkiisu inuu yahay masaafo iyo masiiro bil loo socdo dherarkiisuna waxa weeyaan saas oo kale miisaabaan baa kusoo shuba laba waxa weeyaan saaqiyadood oo waaweyn oo biyo qaadayaal ah oo jannada biyaha ka soo qaadaya ahna kawtharka rasuulka ilaahay subxaana watacaala uu siiyey inaa acطaynaaka alkawthar ayaa xawdka biyaha kusoo shuba waayo xawdku jannada kuma dhex yaalo sida saxiixee raajixaana wuxuu ku yaalaa qabla siraad intaan siraadka laga gudbin ayaa xawdka uu ku yaala sidaa awgeed biyihiisuna jannaday ka imanayaane dee waa in la helo saaqiido markaa soo qaada sheekhuna taasuu tilmaamayaa inuu xawdku ku yaallo qabla siraadiyo wuxuu leeyahy khiyaatan liummati waayo ummaddu markay gurmad u baahanta iyo gargaar oo ay haraadan tahay maaha markay jannada gasho markaa naciimkii jannada ay ummaddu gasho ee waa marka waxa weeyaan ay taageen carasaat lqiyaama garoommada qiyaame ee qoraxda lagu soo dhoweeyey ahwaasha iyo dhibkuna waxa weeyaan uu daran yahay xawdka rasuulka calayhi salaatu wasalaam wuxuu rasuulkeenu tilmaamay inuu yahay faratuna cala alxawd ceelalya inuu inoo yahay anaa faratukum cala alxawd buri rasuul ceelalyaan idiin ah ummadiisa kuwa ka mida in laga celiyo inoo sheegay rasuulku calayhi salaatu wasalaam oo rag waxa weeyaan xagga bidixda naagta loo duwi doono oo rasuulku odhan doono usayxaabi usayxaabi macnaa waa taskiiru saxaabi taskiiru asxaab saxaabadaydii wayaan saxaabadana xaggee loo wadaa oo la odhan doono inaka laa tadri ma axdathu bacdak dabadaa waxay la yimaadeen garan maysa muslim baa warinaya xadiidka taasina waa daliil cad oo ina tusinaya rasuulku markuu dhintay ummadiisu waxay adduunyada ku samaynaysaa inaan war ka haynin waayo dad ridoobo diinta ka noqday ama bidco madaxa la galay oo dabaashay soo daayo xawdka kusoo fasaxa mu yidhahdeen hadduu ogyahay arrinta waa ta labaade rasuulka laguma yidhaahdeen inaka laa tadri ma axdathu bacda garan maysid lama yidhahdeen hadduu ka warhayo ummadiisu waxay adduunyada ku samaynayso waxaa rasuulku uu tilmaamay xawdkiisa qofka hal mar ka cabaa weligii inaanu haraad ahayn wuxuu tilmaamay biyihiisu inay malab ka macaan yihiin miski ka udgoon yihiin caana ay ka cad yihiin saasuu rasuulkeenu calayhi salaatu wasalaam uu tilmaamay ilaahay waxaanu weydiisanaa in ka baryaynaa kuwa xawdkaa laga waraabinayo inaynu ka mid noqonno mana aha xawdku mid ku gaara rasuulkeena calayhi salaatu wasalaam ee waxaa ambiyada kalena ay leeyihiin darar ummadahooda rumeeyey ay ka cabi doonaan ina likulli nabiyin xawda waina waina xawda nabiyina sala allahu alay wasalam acdamuha waajalaha waaktaruha waarida rasuul kastaa wuxuu leeyahy dar xawdka rasuulkeena u weyn oo u sharaf badan oo u qiimo badan waana ka dadka ugu faraha badan ee ay ka cabayaan waayo waa rasuulka calayhi salaatu wasalaam ummaddii u badnayd ay rumaysay ee ay raacday wallahu aclam wsala allahu cala nabiyina moxamed wala alih wasaxbi waslama tasliima kaiira alhamdulilah wsalaatu wasalaamu calaa rasuuli illah wcala alihi wصaxbihi wman اhtada bhadyihi ilى ywm اddiin qala sheekhu raximah اllah wshafaacatu shafaacadii alatii taasi oo idaharaha uu u keydiyey lahum ummadiisa uu u keydiyey rasuulku alayhi الsalaatu wasalaam xaqun wey kamaa ruwiya sida lagu wariyey fi lahbaar axaadiida saxiixee sugnaatay sida lagu wariyey sheekhu halkan waxa uu kaga hadlayaa shafaacada rasuulka calayhi salaatu wasalaam ummaddiisa u shafeeco qaadi doono yowma alqiyaama shafaacadu luqa ahaan waa diddulwitri wey witriga waxaa dhaha tirada kala dhiman ashafcuna waa tirada buuxda waa kinsiga iyo dhabanka waxaynu u naqaan waxaana shafaacada ama tirada isku buuxda shafci loo yidhi leanna way isbuuxinaysaa oo way isbuura garaynaysaa shafaacada istilaax ahaan ama erey bixinta loo yaqaano markaynu eegno waa atawasutu lilgayr fii jalbi maslaxatin aw dafci madara waa cid in erge loo noqdo si wanaag ka maqan loogu soo jiido oo loogu xaasiliyo ama dhibaato iyo xumaan qofkaasi uu ka cabanayo looga difaaco looga riixo markaa shafaacadu waxay yeelanaysaa saddex daraf ashaafic waa kii ergada ahaa almushaficna waa kii loo ergeynayay ama ergada erge ahaan loogu tagaayey ee aqbalayay ergadaa u timi almashfuucu lahuna waa ka loo ergeynayo ee wanaag waxa weeyaan cid kale loo weydiinayo ama cid kale loo weydiinayo dhib inay ka difaacdo oo ay ka riixdo marka la leeyahay shafaacada rasuulka calayhi salaatu wasalaam ummadiisa u reebay ama uu keydiyey waa xaq waxaa looga jeedaa tawasut nabiyi alayhi salaatu wasalaam liummatihi yowma alqiyaama ergada rasuulku alayhi salaatu wasalaam ummadiisa uu ergeynayo maalinta qiyaame idakarahaa lahum wuxuu sheekhu markaas u yidhi isagoo arrintaa ka soo qaatay xadiidka uu leeyahy rasuulku alayhi salaatu wasalaam likulli nabiyin dacwatun mustajaaba rasuul kastaa wuxuu lahaa baryo iyo yeedhmo laga aqbalayay wa ana idakhartuhaa shafaacatan liummati anuu baryadii laygu ballan qaaday in layga aqbalayo imikaba ilaahay maan sii weydiisano dib baan u dhigtay buuhi si aan waxa weeyaan baryada ilaahay ugu baryo maalinta ummadaydu ay shafaaco u baahan tahay shafaacada adduunyadana waa dhacdaa waynu naqaanaa ergadu aakhirana way dhacaysaa laakiin tan adduunyada dhacda iyo ta aakhiro dhacda farqi weyn baa u dhexeeya waa kala duwan yihiin oo shafaacada rasuulku calayhi salaatu wasalaam ummaddiisa u shafaaco qaadayo iyo ta malaa'igtu ay shafaaco qaadayaan iyo ambiyada iyo shuhaadada iyo saalixiintu shuruud bay leedahay oo maaha wax iyaga gacmaha ugu jiro oo sida ay doonaan ay ka yeelayaan shuruuddaa waxaa ka mida inay idan iyo ogolaansho xagga ilaahay ka helaan laa axada yashfac la almalaa'ika wala alambiyaa wala shuhadaa wala almuqaribuuna wala almuqarabuuna ila biidni illah man da aladii yashfacu cindahu ila biidnihi buu ilahay waa kuma ka ilaahay agtiisa ka shafeeco qaadaya iyadoo ilaahay subxaana watacaala aan u ogolaan waa ma jira macnaheedu shardiga labaad shafaacadu ay leedahay waxa weeyaan alridaa can ishaafic wa can ilmashfuuci lahu inuu ilaahay raalli ka yahay kan loo kan shafeeco qaadaya walaa yashfacuuna ila liman irtadaa kan loo shafeeco qaadaya laftiisana inuu ilaahay raalli ka yahay raallidaa loogama jeedo inuu yahay qof dhamaystiran oo wanaag oo dhan dhamaystirtay kan loo shafeeco qaadaya ila ahlulkabaa'irka iyo ahlulmacaasigiiba waa loo shafeeco qaadaya ee waxaa loo jeeda waa inuu yahay ahlu tawxiid oo qofku islaamnimo iyo tawxiid iyo iimaan ku dhintay waa inuu yahay ilaa saddexdaa shardi la helo shafaaca suurtogeli mayso yowma alqiyaama inuu ilaahay u fasaxo cidda shafeeco qaadaysa ilaahay inuu raalli ka yahay cidda shafeeco qaadaysa ilaahay subxaana watacaala inuu raalli ka yahay cidda loo shafeeco qaadayo sidaa awgeed cid wanaagsan ayuunbaa shafeeco qaadaysa cid wanaagsan ayuunbaana loo shafeeco qaadaya oo ahlu tawxiida laakiin dadka ahlu shirkiga loo shafeeco qaadi maayo shafaacada rasuulka calayhi salaatu wasalaam wax la ysku waafaqsan yahay iyo mid aan la ysku waafaqsanayn oo ahlulbidaca qaarkood ay diideenba way leedahay shafaacadu waxay u qeybsantaa mar kale mid rasuulkeena calayhi salaatu wasalaam ku gaara iyo mid lala wadaago saddex shafaaco ayaa rasuulkeena calayhi salaatu wasalaam yowma alqiyaama u gaara oo ilaahay isaga uu ku sharfo uu ku karaameeyey cidina aanay la wadaagin midna waa ashafaacatu alcudmaa weeyaan shafaacada weyn shafaacada weyn oo macnaheedu yahay inuu u shafeeco qaado ahlulmawqif dadkii taagnaa garoommada qiyaamaha gaal iyo islaam iyo munaafiqiin noocay doonayaanba ha lahaadaan shafeecada maaha macnaheedu inuu shafeeco qaadayo in janno la geeyo ee waxaa ilaahay tabaaraka wa tacaala uga ergeynayaa inuu dadka kale xukumo meesha uu ka dhaqaajiyo oo mid waliba meeshii uu mutaystay janno iyo naar inuu ilaahay subxaana watacaala geeyo taa adiladeedu waa fara badan tahe waxaa ka mid a xadiidka saxiixayn ku jira ee abu hurayra uu warinaayo rasuulku calayhi salaatu wasalaam maalin maalmaha ka mid a ayaa hilib loo keenay bu uhi dabeetana waxaa loo dhiibay dhudhun baa loo dhiibay aada baanu u jeclaa rasuulku calayhi salaatu wasalaam markuu goostay hal mar ayuu rasuulku yihi ana sayidu nnaasi yowma alqiyaama maalinta qiyaame dadka sayidkooda aniga ah ka u heer sarreeya miyaad garanaysaan arrintaasi waxay ku dhacayso dadkii ayaa waxay odhanayaan war dhibka aynu ku jirro miyaydaan arkahayn dadkii ilaahay meesha isugu keenay alawaliina walaakhiriin oo fii saciidin waaxid garoon quro bannaan la isugu keenay waxay odhanayaan alaa tarawna ilaa maa antum fiih alaa tarawna ilaa maa qad balagakum alaa tanduruuna ilaa man yashfacu lakum ilaa rabbikum war miyaad inoo adeegtaan cid rabbi tabaaraka wa tacaala inooga ergeysa si ilaahay subxaana wa tacaala meeshan uu inooga dhaqaajiyo ahwaasheeda iyo dhibkeeda dabeeto dadkiiba waxay odhanayaan qaar ka midii abuukum aadam kaasi waa aabihiin aadama u taga nebi aadan bay utageen calayhi salaatu wasalaam waxay odhanayaan aadamow abulbashar baad tahay basharka aabbahood ee fashfac lanaa ilaa rabbi rabbigaa nooga shafeeco qaad miyaanad arkan waxaanu ku suganaya dhibkana gaadhay dabeeta aadam wuxuu odhanaya calayhi salaatu wasalaam ina rabbii qad gadiba alyawma gadban lam yaqdab qablahu milahu walan yaqdaba bacdahu mil rabbigay maanta wuxuu cadhooday cadho aan weligeed horteed cadhoon dabadeedna aanu cadhoon doonin wainahu nahaanii can shajarati facasaytuhu ilaahay geed buu ii diiday u idhahaa cunin amarkii ilaahay waan khilaafay oo waan cunay nafsii nafsii naftayda naftayda ayaan badbaado u raadinayaa cid kalena waxba uma qaban karo idhabu ilaa hayri cid kale u taga waa ka dhaqaaqayaano waxay u tegayaan nabiyullaahi nuux calayhi salaatu wasalaam waxay ku odhanayaan nuux anta awalu rusuli ilaa ahli lard rasuulkii u horreeyey ilaahay usoo diray dadka dhulka jooga ayaad wasamaaka cabdan shakuura ilaahay wuxuu kugu magacaabay inaad tahay addoon ilaahay u mahadnaqa ee noo shafeeco qaad dhibkooday u sheeganayaan nebi nuux sidoo kale u odhanaya ilaahay cadho daran muu maanta cadhooday mid ka daran aanu cadhoon doonin aniguna qowmkaygii baan habaaray ee naftaydan u yaabanahay maanta cid kale u taga nebi ibraahim bay u tegayaan sidaasoo kale ayaa isaguna uu ku odhanaya markay dhibkaa u sheegtaan isna wuxuu odhanayaa beena ayaan sheegay beenahaasi maaan kuwa sariixo cad ee sarbeebo ayay ahaay naftiisa uu ku badbaadin nabiyullahi ibraahim sida markii uu asnaamta burburiyey iyadoo dadkii lahaa ay ka maqan yihiin markii la weydiiyena la yidhi yaa saa sameeyey wuu yidhi kooda u weyn baa sidaa ku sameeyey bal weydiiya masalooyin kaanu yantiquun marna waxay ahayd markii uu soo maray boqorkii dulmiga iyo gardarrada badnaa ee doonay inuu ka qaado xaaskiisii markaa uu ku yidhi walaashay weeyaan isagoo ujeeday inay tahay ukhtuhu fi ddiin almuhim arrinta noocaasi oo dembi cadow uu sameeye aan ahayn ayaa haddana nabiyullahi ibraahim uu ku cudur daartay waxa uu yidhi markaa iga taga anigoo cid kale u taga muuse orda u taga nebi muuse u yimaadeen nebi muuse ayay ku yidhaaheen istafaaka allahu birisaalat bitakliimihi cala annaas ilaahay baa kuu doortay waxyigiisa iyo inuu adiga toos kuula hadlay iyadoon malag hadalka lagu soo marin noo shafeeco qaad oo u cabanaya sidoo kale isaguna odhanaya waxaanu ku cudur daaranayaa inuu naf dilay wa inii qataltu nafsan lam uumar biqatliha intaan loo waxyoonin bay ahayd waa ninkii ahaa waxa weeyaan qibdiga asxaabu fircoon ka mid ahaa ninka reer banu israa'iil uga hiilinayay ee feerhkiisii ku dhintay cid kale u taganayo ciise u taga nebi ciise calayhi salaatu wasalaam ayay u tegayaan waa ammaanayaana waxay leeyihin waxaa tahay rasuulkii ilaahay wa kelimatuha alqaaha ilaa maryam kii kelmadda ilaahay ku ahaaday baa ta ilaahay bilaa aabba uu abuuray dabeetana waxa uu odhanayaa saasaan ahay laakiin waxba idinkama qaban kara arrinkaa aad doonaysaan ilaahay inuu cadhoodayba isaguna tilmaamaya wax dembi o isagu uu sameeyey nebi ciise muu sheegin hordow cid kale u tago nebi maxamed u taga nebi maxamed ba calayhi salaatu wasalaam ayuu imanaya ya muxamed anta rasuulu llah khatimu alambiyaa gafara allahu laka danbak ma taqadama minhu wama taahar fashfac lana ilaa rabbik alaa taraa ma naxnu fiih alaa taraa ma qad balagana saasay ku ohanaya rasuulka alayhi salatu wasalaam dabeeta rasuulku alayhi salaatu wasalaam wuxuu leeyahy maaha shafaacadu ila wuxuu isagu gacanta ku haysto o dhanayo waayo waan idin shafeeco qaade maaha carshigaan imanayaa buu yihi taxta alcarshi baan imanayaa halkaasaan ku sujuudaya rabbi tabaaraka wa tacaala aan ugu sujuudaya dabeeta ilaahay maalintaa wuxuu ii furayaa ammaan iyo mahad fara badan oo hore aan laygu furin oo ilaahi aan ku ammaano o aan ku mahadiyo dabeeta ilaahay wuxuu igu odhanayaa irfac ra'sak sal tucta ishfac tushaffa madaxa kor u qaado sujuudda ka toos nebi maxamedow weydiisa waxaad doonaysa waa lagu siin shafeeco qaad waa lagaa aqbaliye faaquulu yaa rabbi ummatii ummatii yaa rabbi ummatii ummatii yaa rabbi ummatii ummatii saasuu markaa rasuulku alayhi salaatu wasalaam ummadda ugu shafeeco qaaday haadihi waa ashafaacatu alcudma waana almaqaamu almaxmuud ee rasuulka alayhi salaatu wasalaam laga soo saari doono shafaacadaasi waxay u gaartay sida xadiidka aad ka aragto rasuulkeenna calayhi salaatu wasalaam shafaacada labaad ee rasuulkeenna u gaarka ahi waa shafaacatuhu fi ahli ljanna fi an yuftaxa lahum aljanna shafeecada u shafeeco qaadaya ahluljannaha si jannada albaabkeeda loogu furo oo rasuulku calayhi salaatu wasalaam waxa uu ku tilmaamay axaadiida waxa weeyaan صaxiixa ah inuu yahay awalu man ya'ti baaba aljanna ka u horeeya imanaya albaabka jannada oo marka uu garaaco malaga odhanaya man odhanay waa maxamed odhanay bika umirtu anlaa uftixa anlaa aftaxa liaxadin qabla adiga qof kaa horeeya inaan u furin ayaa lay faray waxaa kaloo rasuulku yihi ana awalu mushaficin fi ljanna qofka u horeeya ee jannada furitaankeeda dadka uga shafeeco qaadaya baana taasina rasuulkeena u gaarka ta saddexaadee rasuulkeena calayhi salaatu wasalaam u gaarkaay waa shafaacatuhu licamihi abi aalib waa shafaacada u shafeeco qaaday adeerkii abu aalib adeerkii abu aalib wuxuu ahaa nin gaala gaalnimana ku dhintay siaa xadiida saxiixaay ay tusinayso khilaafan lishiica oo yihi isagoo muumina buu dhintay bal qaarkood ay gaadhsiiyeen idhaha nebi buu ahaaba walciyaadu billah ninkaa gaalnimada ku dhintay bay halkaa gaadhsiiyeen laakiin rasuulka calayhi salaatu wasalaam gacan weyn buu u geystay oo wax badan buu u qabtay isagoo u difaaciyay rasuulka xamiyatan qabyaalad ahaan buu u difaacayay maadaama adeer u ahaa intii uu noolaa markaa rasuulka calayhi salaatu wasalaam waxaa la weydiiyey weliba adeerka cabaas weydiiyey sida bukhaari warinayo ina camaka abaa aalib kaana yansaxuk wayaxuutuk fahal nafactahu bishay adeerka abu aalib waa kuu difaaci jiray oo wanaaggaa u ka telin jiray wax ma ku tartay buu ku yihi rasuulka ilaahay rasuulku wuxu uhi nacam huwa fii baxbaaxin min annaar lawlaa ana lakana fi darki lasfali min annaar haayo iminka waxa uu ku jiraa naarta meel yaroo soko lugaha unu gaadhaysa haddii shafeecadaydu aanay jiri lahaynna waxa weeyaan naarta darakaadkeeda kuwa u hooseeya ayaa u geli lahaa markaa shafaacadaas waxay ku gaar tahay abu aalib manaha in naarta laga soo saaray abu aalib oo kaafir dee naarta lagu waarinaya laakiin shafaacada rasuulku waxay u tarto waa takfiif waa cadaabkii ayuun baa laga khafiifiyo meeshii u darayd aan la gelin ee meeshii ugu fududayd la geliyey weliba rasuulku uu tilmaamay calayhi salaatu wasalaam inuu yahay akhafu ahli nnaari cadaaban ahlu naarka ugu cadaab fudud oo laba dhimbilood oo naara labadaas baabacee lugaa in loo saari doono oo yaqli minhumaa dimaaqu labadaa dhimbilood awgood maskaxdiisu ay la kari doonto halka ay ka fadhfadhlayn doonto waana akhafu ahli nnaari cadaaban ahlu naari kii ugu cadaab fududaa isagoo ah aayadda qur-aanka ilahay u leeyahy famaa tanfacuhum shafaacatu shaaficiin aayaddaas ilaahay uu leeyahy kuwa kufaartaa anfici mayso waxba ku tari mayso shafaacada kuwa shafeeco qaada yawma alqiyaama iyo xadiidkaasina iska hor iman maayaan oo may anficin nafci dhamaystiran oo naartii lagama soo saarin abu aalib waa laga khafiifiyey waa talabada aayaddu waa caam xadiidkuna wuxuu ka khasiso oo uu ka reebay abu aalib oo shafeecada labada dhinacba khaas bay ka tahayo cid qof gaala u shafeeco qaadaysa ma jirtoon rasuulka ahayn calayhi salaatu wasalaam qof gaaloo rasuulku u shafeeco qaadayaana ma jiro oo aan ahayn adeerkii abu aalib oo isagana weliba naarta aan laga soo saarahayn ee laga khafiifinayo unoo xoogay laga fududaynayo shafaacada saddexdaa qaybood rasuulkaa la gaara qaybo kaloo waxaa jira rasuulka calayhi salaatu wasalaam lala wadaago sida shafaacada loo shafeeco qaadi doono qowm xasanaadkooda iyo sayi-aadkooda ay ay sinaadeen waa loo shafeeco qaadaya ambiyadii baa u shafeeco qaadaya malaa'igta saalixiin si jannada waxa weeyaan loo geliyo iyo qoom la amray in naarta la geliyo oo ahlu tawxiid ah laakiin dembiye ay sameeyeen lagu ciqaabayey kuwaana si aanay naarta u gelin baa loo shafeeco qaadaya waxaa ka mid a qaybaha shafaacada shafaacada loo shafeeco qaadaya ahluljannaha kuwo ka mid a si darajaadka jannada darajo sare looga siiyo oo tii ay mutaysteen ka sarraysa taana axaadiida culimadu ay u daliishadeen waxaa ka mid a xadiidkii waxa weeyaan abu salama rasuulku u duceeyey markii naftu ay ka baxday uu lahaa warfac darajatahu fi lmahdiyiin ilaah abu salama darajadiisa kor u qaad ay fi ljanna weeyaan macnaheedu marka intii uu mutaystay darajadu mutaystay mid ka sarraysay ilaahay u gee weyaan hadi min shafaacati nabiyi calayhi salaatu wasalaam waxaa ka mid a shafaacada uu rasuulku qoom u shafeeco qaadayo si ay jannada u galaan iyadoon lana xisaabin aan lana ciqaabin taana daliilkeedu waa xadiidkii xukaasha ibnu muxsin oo rasuulku tilmaamay calayhi salaatu wasalaam toddobaatan kun oo ummadiisa ka midi inay jannada geli doonaan bigayri xisaabin walaa cadaab markii la weydiiyey rasuulku alayhi salaatu wasalaam uu ku tilmaamay hum aladiina laa yatatayaruun hum aladiina la laa yatatayaruuna walaa yaktawuuna walaa yartaquun waa kuwa aan waxba baasaysan ee qadarka si fiican u rumaysan isla markaa aan isgubin dabku xaaraan maaha laakiin waa makruuha waa laga fiicay in dab la isku daweeyo aakhiru cilaaj in laga dhiga ayaa fiican marka laga maarmi waayo waayo waa tacdiibun linafsi waa naftii oo la cadaabayo o la dhibaataynayo sidaasoo kale cidna wax nagu tufa ma yidhaahdaan ayuu leeyahy rasuulku alayh salaatu wasalaam oo tawakulkoodaa heer sarreeya xaaraan maaha inuu qofku yidhaahdo hadduu xanuunsanayo qof igu tuf laakiin qofka iska daayay ilaahay tala saarta inuu kasii wanaagsan yahay ayaa xadiidka cumuuman ama guud ahaan una tusinaya markaa qoomamkaana in rasuulku alayhi salaatu wasalaam uu u shafeeco qaadayo waxayna tusinaya cukaasha ibnu muxsin ba wuxuu yihi ya rasuula allah udcu llaha li an akuna minhu ilahay waxaad ii weydiisaa inaan kuwaa ka mid noqdo jannada gelaya bigayri xisaabin walaa cadab faqala nabiyu alayhi salaatu wasalaam anta minhu adi waa shafaacatu nabiy alayh salaatu wasalaam waxaa ka mida shafaacada uu rasuulku shafeeco qaadayo shafaacatuhu fi ahli lkabaa'iri min ummati shafaacadu u shafeeco qaadaya ahlulkabaa'irka ka mida ummadiisa ahlulkabaa'irka waxaa looga jeeda dadka iyagoo ahlu tawxiid oo muslimiina sameeyey waxyaaba ilaahay uu ka xaaraantimeeyey ama ka tegay waajibaad ilaahay saaray isla markaana dhintay iyagoo weli aan toobad keenin ahlulkabaa'ir baa la ydhaha kuwii kabaa'irta iyo dunuubta waaweyn sameeyey kuwaasi rasuulkeenu alayhi salaatu wasalaam waa u shafeeco qaaday oo xadiidka imaamu axmed warinaya wuxu uhi rasuulku shafaacatii liahli lkabaa'iri min ummati shafaacadaydu waxay u sugnaatay kuwa kabaa'irta sameeyey ummadayda ka mida si naarta waxa weeyaan looga soo saaro dunuubtoodii waxa weeyaan ay ku galeen awgeed iyagoo naarta ku galay ayaa rasuulku alayhi salaatu wasalaam uu shafeeco qaadi doonaa waxaa kaloo ina tusinaya xadiidka abu hureyre bukhaariyi kayrkiiba ay wariyeen uu ku yidhi abu hureyre rasuulka man ascadu nnaasi bishafaacatika ya rasuul allah shafaacadaada yaa u mudan qofka ku guulaysanaya waayo rasuulku alayhi salaatu wasalaam wuxuu yihi man qaala laa ilaha ila allah khaalisa min qalbi qofka laa ilaha ila allah yidhaahda iyadoo laa ilaha illa ay ka dhartao tawxiidkaasi run uu ka yahay qofkaasaa shafaacadeyda helaya markaa qofkii ahlu tawxiid ahaa in laga soo saarayo waxa weeyaan naarta waxyaabaha lagaga soo saarayana ay kamid tahay shafaacatu nabiyi alayhi salaatu wasalaam ayaa xadiidkaasina tusinaya shafaacadaas waata ay diideen qolada la idhaha khawaarijta iyo muctasiladu waayo iyagu waxay aaminsan yihin qofku mar hadduu naar galaba inaan laga soo saarahayna lagu waarinayo saasay aaminsan yihin ahlulkabaa'irku inay naarta ku waarayaan bay aaminsan yihin saa awgeed baa shafaacadaasi ay inkireen oo ay diideen axaadiidta rasuulka alayhi salaatu wasalaam aynu tilmaanayna xuja ayaa ay ku tahay waxaa kaloo ay xujaysteen oo iyagu daliil ay ka dhigteen aayaadka qur-aanka ee shafaacada anfinaya diidaya sida famaa tanfacuhum shafaacatu shaaficiin taana jawaabteedu waxay tahay oo ahlu sunnuhu ay ugu jawaabeen in aayaadkaasi shafaacada ay diidayaan ay tahay shafaacadii ay sheegan jireen kuwa mushrikiinta ah oo ilaahay cid aan hayn intay caabudaan oo ay baryaan oo ay u qalaan oo ay istiqaatiyo gurmad weydiistaan marka arrintaa lagala hadlana ay odhan jireen maa nacbuduhum ilaa liyuqaribuuna ila allahi zulfa wax kale u caabudi mayno in ilaahay noo dhoweeyaan oo hadhow ay nooga shafeeco qaadaan ayuun baan u caabudin aan u baryaynaa bay odhan jireen arrintaasi wayaan ta ilaahay uu diiday ashafaacatu almanfiya fi lqur'aan waa shafaaca alati iddacaaha ahlu lkufri walawthan wey waa shafaacadii ahlulkufriga iyo kuwii asnaamta caabudi jiray ama ilaahay kayrkii caabudi jiray ama sanam ha caabudaan ama bashar ama malaa'ig ha caabudaane kuwaasi shafaacaday sheegan jireen weeyaan khawaarij iyo muctasilana xujataa uguma jirto waxaa kaleynu baraarujinaynaa halkaa maadaama shafaacadu ay tahay arrin ilaahay tabaaraka wa tacaala uu leeyahay cidina aanay iska maamulan karin ilaa ilaahay uu ogolaado waxaa mamnuuca bay idhahaan culimadu in qof ibni aadama shafaacada aakhiro la weydiisto tusaalahaan aad tidhaahdo sheekh ebelow ii shafeeco qaad aakhiro ama rasuulkaba alayhi salaatu wasalaam la weydiisto waayo rasuulkuna ma hayo shafaacada sheekh ebelo ma hayo ilaahay baa haya ilaahay markaa weydiisto waxaad tidhaahdaa ilaahay waxaad iga dhigtaa ama aad igu dartaa kuwa waxa weeyaan shafaacada rasuulka alayhi salaatu wasalaam heli doona yowma alqiyaama markaa rabbigaa weydiiso cid kale ha weydiisanay ilaahay haddii uu ku ogolaado ayuunbaa waxa weeyaan uu rasuulu ku shafeeco qaadi karaa saalixiintuna ay ku shafeeco qaadi karaan xataa rasuulku alayhi salaatu wasalaam dadka ilaahay u xadeeye uu yidhaahdo intaa u shafeeco qaadin wuu shafeeco qaadaya oo xadiidka waxaa kusoo aroortay fayaxuddu liya xaddan ilaahay inbuu ii xadaynaya o odhanaya intaa u shafeeco qaad saan haddana ku noqonaya buu ha sidoo kale ilahay aan u baryaya haddana in kalu ii xadaynaya mar saddexaadkana in kalu ilaahay ii xadaynaya markaa taasi waxay caddaynaysaa inay tahay arrin ilaahay tabaaraka watacaala uu bixiyo saa awgeed ilaahay kayrkii haddii la weydiisto waxay noqonaysaa shirki bay noqonaysaa sida aimadu ay caddeeyeen sida sheikhu lislaam oo kale raxmat ullaahi caleyh waxaa kaleynu halkaa yaro baraarujinaynaa shafaacada rasuulka caleyhi salaatu wasalaam asbaab lagu helo ayaa jirta asbaabtaa waxaa ka mid a tawxiidka sida rasuulku calayhi salaatu wasalaam uu yidhi markii la weydiiyey shafaacadaada yaa u mudane helaya man qaala laa ilaha illa allah khaalisan min qalbi qof aan ahlu tawxiid ahayn oo shirki samaynaya oo ilaahay cid aan ahayn baryayo wax ilaahay mooye cid kale aanay qaban karin weydiisanaya ama ilaahay kayrkiisa oo ka baqanaya ama jin ha noqdaan ama insi ha noqdaan wax u qalaya hada laa yajid shafaacata nabiyi calayhi salaatu wasalaam inaanu helhayna rasuulka aynoo caddeeyey waxyaabaha lagu helo shafaacada rasuulka calayhi salaatu wasalaam waxaa ka mid a sukna almadiina waalmowtu fiiha qofkii inuu magaalada madiina dego uu ku dhinto rasuulku wuxu uhi calayhi salaatu wasalaam man istataaca minkum an yamuuta bilmadiina falyamut fiiha fa inii shaaficun lahu kaydinka mid ee awooda ee u suurto gasha madiina inuu ku dhintaa ha ku dhinta buuri rasuulku calayhi salaatu wasalaam ha ku dhinta maaha micneheedu ha isdilo oo madiina intuu tago nafta ha iska jaro waxa tahay hadalkaa ina idhahda ay u kaliftay waxaa jira dad juhaalo muslimiinta ka mid oo xajka u taga si ay maka ugu dhintaan dabeete naftooda waxay geliyaan meelaha mahalikooyinka ee cidhiidhiga dadka masaakiinta ee juhaasha ee baakistan iyo hindiya meelaha ka yimaadeen farabadayn naftiisa ama wuxuu gelinayaa meel cidhiidhiya ama waxaa laga yaaba inuu baabuurba isu dhigo maka dhexdeeda waxaa laga yaabaa inuu qoraxaan u adkaysanahayn uu lugeeyo si ay naftu uga baxdo wuxuu ku istiraaxaya markaa inuu maka ku dhintay isagoo naftiisii dilay maaha markaa macnuu naftiisa qofku ha ku dilo maka ama madiina ha ku dile waa qofkii ilaahay tabaaraka watacaala uu dhimashadiisu inay madiine dhexeeda dhacdo uu xukumo weye isagoo ahlu tawxiidna ah waxaa shafaacada rasuulka waxyaabaha lagu helaya ka mid ah kathratu salaati calayh salliga nebiga calayhi salaatu wasalaam qofku inuu farabadiyo sida axaadiida saxiixa kusoo aroortay isagoo sida sunnigaa ee rasuulku ummadiisa baray rasuulka calayhi salaatu wasalaam ugu sallinaya waxaa ka mid a in la akriyo ducadan aadaanka dabadi wuxuu i rasuulku xadiidka jaabir uu warinaya bukhaari ku jira qofka aadaanka maqla yidhaahda allahuma raba hadihi dacwati taama wasalaati alqaa'ima aati muxamada alwasiilata walfadiila wabcathu maqaama maxmuuda aladi wacadta xallat lahu shafaacati yowma alqiyaama qofkaa waxa u xalaalowda uu helayaa maalinta qiyaame shafaacadayda ayuu rasuulku calayhi salaatu wasalaam marka asbaabahaas ayaa ka mida kuwa lagu helo shafaacada rasuulka calayhi salaatu wasalaam wuxuu leeyahay sheekhu shafaacada hadalkeeda haddii intaa aynu kusoo koobno waxaynu ku yaro daraynaa un shafaacada dadku waxay ugu qaybsameen saddex qaybood qayb shafaacada diiday weliba shafaacada ahlulkabaa'irka loo shafeeco qaadayo oo ahlulbidaca khawaarijta iyo muctasilada ah madhabkooda inuu baadiliya baynu tilmaanay iyo qayb guluwi ku samaysay shafaacada oo ilaahay cid aan ahayn intay caabudaan oo ay baryaan odhanaya waxaan u caabudayna anu u baryaynaa si ay ha dhow noogu shafeeco qaadaan sida ay sameeyeen nasaarada iyo mushrikiinta iyo bacdu hulaati suufiya wuxuu ihi sheekhu raximah llah wlmithaaqu ballankii aladii kaasoo akhadahu llahu tacaala ilaahay uu ka qaaday min aadam nabiyullaahi aadam iyo wa duriyatihi duriyadiisa uu ka qaaday xaqun mid xaqa weeyaan almithaaq waxaa looga jeedaa alcahdu baa looga jeedaa macnahaana qur-aanka waa ugu soo arooraa mithaaqaas iyo ballanka ilaahay subxaana wa tacaala nebi aadam iyo duriyadiisa uu ka qaaday waxa uga jeedaa sheekhu kusoo arooray axaadiida qaarkood oo aimada qaarkoodna ay saxiixiyeen sida xadiidka uu leeyahy rasuulku ina allaha akhada almithaaqa min dahri aadama calayhi salaam binacmaana yowma caraf faakhraja min sulbihi kula duriyatin dara'aha fanasaraha bayna yaday ilaahay tabaaraka wa tacaala meesha la dhahda nacmaan oo carafo u dhow ayaa uu kaga qaaday nebi aadam calayhi salaatu wasalaam carruurtiisii iyo duriyadiisa o dhan ballan carruurtiisii ayaa ilaahay subxaana wa tacaala uu ka soo saaray dhabarkiisa nasamadii ruuxdii laga abuuri lahaa dabeete ilaahay wuxuu u yeelay suwar suwarkii ha dhow toole marka la abuuro ee dad ay noqdaan ay yeelan lahaayeen buu ilaahay subxaana wa tacaala u yeelay ilahayna arrinkaa waa awooda ilaahay subxaana wa tacaala marka nebi aadam hortiisuu soo tubay carruurtiisi o dhan dabeetana waa la hadlay ilahay qubulan si toosa buu ilahay ula hadlay ayuu leeyahy rasuulku alayhi salatu wasalaam wuxuu yihi alastu birabbikum war rabbigiin miyaanan ahayn qaaluu balaa shahidna haa waa tahay arrinka noocaasiyana waanu ka mara kacnay waxaa kaloo ka mid ah adilada arrintaa ina tusinaysa xadiidka uu leeyahy rasuulku alayhi salaatu wasalaam yuqaalu lirajuli min ahli naari yowma alqiyaama waxaa lagu odhanayaa ninka ahlunaarka kamida maalinta qiyaame ara'ayta law kaana laka maa cala alardi min shay a kunta muftadiyan bihim bal waxaad ka warantaa wax allaale waxaa dhulka dushiisa yaalla haddaad adigu lahaan lahayd maanta ma isku furan lahayd oo ma bixin lahayd si naartaasi aada uga badbaado lagaaga saaro fa yaquulu nacam wuxuu odhanayaa ha ilaahay wuxuu odhanayaa qad aradtu minka ahwana min dalik arrintaa wax ka fudud baan kaa doonay oo waxaad haysataa adduun oo dhan bixi laguma odhan ilaahay kelidii caabudoo haw shariik yeeli macaasidii waxa ilaahay kuu diidana iska ilaali dee intaasoo qudhaa lagaa doonay intaasaana kaala fudud kana fudud inaad bixiso dhulkan oo dhan waxaa dul yaalla haddii aada lahaan lahayd qad akhadtu calayka fii dahri aadam anlaa tushrika biya shay-an adoo dhabarka nebi aadam ku jira oo weli abuurkii rasmiga ahaa aan lagu abuurin ayaa waxaan ballankaaga qaaday anlaa tushrika biya shay-an inaad waxba ii shariik yeelin fa abayta ilaa an tushrika biya shay-an waa diiday ilaa shirki inaad samayso mooyaane marka maanta wax kasta haddaad haysan lahayd inaad isku furato xataa laguma ogolaadeen lagaamana yeeleen sidaas ayaa markaa miithaaqa daa'ifatu min asalaf raxmat ullaahi calayhim ay ku fasireen laakiin waxaynu baraarujinaynaa sida bacdu ahlilbidac ay yidhaahdeen maaha dadka waxaa lagu abaal marinayo ee ay ku helayaan abaal wanaagsan ama ay ku helayaan waxa weeyaan abaal xun oo dee naara iyo ciqaaba miithaaqan maaha ballanka lagula xisaabtami maayo waayo carruurta nebi aadam ma jiro mid ka mid oo soo dhasha isagoo miithaaqa iyo ballankaasi xusuusan yaa garanaya imika maalintii nebi aadam laydinka saaray maad garanaysaa carafa agtida lainsoo tugay ma xusuusantid waa maya soo maha de qof xusuusani ma jiro dadkuna waxaana xusuusnayn oo ay iloobeen oo gaflad ay kaga sugan yihiin ilaahay tabaaraka watacala ku ciqaabi maayo dadka waxaa lagula xisaabtamaya waxa weeye miithaaqa labaad ballanka labaad ballanka labaadna waa maxay waxa weeyaan sharciga ilaahay tabaaraka watacaala iyo mawqifka ay ka istaagaan marka ballankan labaad haddii ay kasoo baxaan oo shareecadan ay raacaan ee uhogaansamaan ballankii horena kuwo kasoo baxay bay noqonayaan haddii ballankan dambe ay kasoo bixi waayaanna ballankii horena kuwa buriye bay noqonayan saa ogeed bal u fiirsa aayaadka qur-aanka ilahi wuxu uhi wamaa kunaa mucadibiina xataa nabcata rasuula cidna cadaabimayna ilaa rasuul aan usoo diro oo dee rasuulka uu beeniyu raaci waayo ama uu khilaafo ilaahay mu odhan waxaanu cadaabaynaa cidda ballankii hore khilaafta ee ballankii hore ballankan kale ayaa laga dambaysiiyey kana ayaana cid waliba ay aragtaa oo ay maqlaysaa sidaas oo kale ahlu naarka yawma alqiyaama waxaa la weydiinaya alam ya'tikum rusulun minkum baa la leeyi lama odhan miyaanan ballan idinka qaadin oo ballankaasad buriseen baad ku gasheen naarta ee waxaa loo tilmaamayaa ballankii labaad ee ah rusushii meesha ay ka istaageen ee sida ay u maqli waayeen ta naarta ay ku galeen inay tahay tacaynkaasi sidaas awgeed ayaa dadka qaarkood oo dee rusulba aanay rusul u iman sida ahlulfatraha oo kale ahlulfatraha waxaa dadka udhexeeyey laba rasuul rasuulkii horena aan soo gaadhin mid dambana aan loo soo dirin wey ahlulfatra la ydhahda qolada caynkaasiya miyaa la cadaabayaa waxaa la odhanayaa naartaad gelaysaan waayo oo ballankii hore ayaad buriseen oo ballankii waa lagula xisaabtamaya waxaa la mid a qofkii tusaale ahaan isagoo asaasiqa rasuulku u yimi qofkii waxa weyaan isagoo ilmo yara dhintay abaweynka labadiisa aabana tusaale ahaan gaala ay ahaayeen kafara ay ahaayeen dadka caynkaasiya miithaaqii hore lagula xisaabtami maayo ee yawma alqiyaama ayaa la imtixaamaya sida axaadiida rasuulku alayh salaatu wasalaam ay tusisay imtixaankaa ka ka soo baxana jannaa la geenaya imtixaankaa ka ku dhacana naar ayaa la geenaya waxaana taasina tusinaysaa qowlka dadka qaarkood ay dhahdaan aakhiro daarulcamal ma aha ee waa daaruljaza inaan cala litlaaq ahayn oo aakhiro acmaal baa jirta sida xadiidkaasina dad baa lagu imtixaamaya oo camal lagu kalifaya laakiin dadka badankooda acmaal loo dirayaa ma jirta aakhiree acmaashii adduunyada ay kusoo qabteen ayuun baa lagu abaalmarinaya wuxuu yihi sheekhu raximah llah waqad calima allahu ilaahay waa ogaa tacaalaaya fii ma lam yazal cilmigaas oo aanu ka suulin cadada man yadkhulu ljanna jannada dadka gelaya tiradooda ilaahay waa ogaa iyadoo ilaahay tabaaraka watacaala aanu abuurin oo aanay jirin ayaa ilaahay ogaa inta jannada geli doonta iyo wa cadada man yadkhulu naar naarta inta gelaysa tiradooda jumlatan waaxida ayuu ilaahay tabaaraka watacaala u ogaa oo maaha in qaar ay ka qarsoonaayeen ahlujannaha ka midi ama qaar ahlunaarka ka midi iyadoon la kala reebin buu cidda jannada geli doonta o dhan ilaahay ogaa tiradooda iyo ashkhaastooda iyo acyaantooda iyo kuwa naarta geli doona falaa yusdaadu fi falaa yasdaadu fi dalika alcadad cadadkaasi waxba ku kordhi maayaan tiradaa oo intii ilaahay ogaa jannada inay geli doonta ayuunbaa geli doonta walaa yunqasu minhu falaa yusdaadu fi dalika alcadad tiradaa waxba laguma dari doono walaa yunqasu minhu waxbana lagama dhibi doono oo kuwa ilaahay u ogaa inay jannada geli doonaan jannay geli doonaan asbaabteedina waa la iman doonaan ay ku geli lahaayeen kuwa ilaahay ogaa inay naarta gelayaanna naar bay geli doonaan asbaabteediina waa la iman doonaan maaha mujarad cilmi ilaahay inay ku gelayaan naarta oo ilaahay ogaalkiisa aasun dadka ku abaal marin maayo ee isagoo ogaa waxay samayn doonaan iyo jan iyo naar meeshay geli doonaan ayaa haddana ilaahay tabaaraka watacaala asbaabtii jannada lagu geliya uu sheegay tii naarta lagu gelayna uu sheegay mukalafiin buu ka dhigay iyaga ayaa markaa kala dooranaya hum aladiina yakhtaaruun ilaahayna subxaana watacala mau khasbin wa kadalika sidaasoo kale ay afcaaluhum afcaashooduna saasoo kale weeyaan fima calima minhum wuxuu iyaga ka ogaa weeye an yafcaluhu inay sameeyaan afcaashooduna oo wixii ilaahay uu ogaa inay samayn doonaanu oo dadku waxay samayn doonaanu wixii ilaahay uu ogaa intaanu abuurin inay samayn doonaan tan waxaa kalifay sheekhu inu idhaahdo dee cumuumu cilmi ilaahay baa keensanaya ilahay shay walba waa ogaa cilmiga ilahayna waynu tilmaanay inuu ku tacalluqo bilmawjuudi waalmacduumi waalmustaxiil cilmiga ilahayna inuu yahay saabiqun lilashyaa ashyaada mid ka horreeya oo ilaahay maaha mid ashyaada ogaada markay dhacda un kadib se inagu aynu nahay ashyaadu iyadoon dhicin buu ilaahay ogi ilahay baa hi ina allaha bikulli shayin caliim shay kasta ilaahay waa ogi wa kaana allahu bikulli shayin caliima ilaahay wuxuu ahaaday mid shay kaste weligiiba ogaa cilmiga ilaahay markaa kama horreynin jahli kama horreynin sida cilmiga khalqiga oo kale cilmiga ilaahay nisyaan iyo ilowna kama waxa weeyaan daba iman doono wamaa kaana rabbuka nasiya haystay baa rasuulku alayhi salaatu wasalaam uu dhulka sidaa ugu xarxariiqaya ugu gugujinayay madaxana hoos buu uforariyey mawqif adag baa la taagay waa qabrigii baa la dul taagay waa inay qofka naftiisa arrintaasi raadayso sida rasuulka alayhi salaatu wasalaam iyo saxaabadu ay ahaayeen rasuulku alayhi salaatu wasalaam halkaa qabrigaa markuu dadka kula hadlaayay oo kale waxaa saxaabadu yidhahdeen waxaad moodaysay in madaxa shimbiri naga dul saaranta oo taa macnaheedu a anamaanan dhaqdhaqaaqahayn waayo haddii shimbiri halkan kaa fuushe geed ay ku moodo oo aada la dhaqdhaqaaqo soo duuli mayso markaas aanay u duulin da waa inu dhaqdhaqaaqa iska ilaaliso sida qofka shimbirtaa ilaalinaya dhaqdhaqaaqa uu isaga ilaaliyo ayaanu dhaqdhaqaaq iyo xarag oo dhan u joojinay bay dhahay sida hadalka rasuulku alayhi salaatu wasalaam uu noo raadiyey dabeete rasuulku wuxuu yihi maa min nafsin manfuusatin ilaa waqad kataba allahu makaanaha min aljannati wannaar ma jirto naf ilaahay abuuray oo aanu ilaahay qorin meesha ay janno ku leedahay iyo meesha ay naar ku leedahay xataa buqacadii jannada ay ka degi lahayd iyo darajada ay ka geli lahayd buu ilaahay tabaaraka watacala sii ogaa uu sii qor ta kalena meeshii naarta ay ka geli lahayd saxaabada qaarkood baa waxay yidhahdeen rasuulka ilaahay ow miyaanaan kitaabkaasun iska tala saaran waxaa lasii qoray oo camalkaba aanaan iska daynahayn markaa rasuulku wuxu uhi qofku hadduu yahay min ahli sacaada kuwa liibaanta helaya guulaysanaya jannada helaya camalkii ahlu sacaaduhu samaynaya haddaad tiraa markaa kitaabkii baan tala saaranayaaoo camalkii wanaagsanaa waan iska daynayaa o waxaan doonaan samaynaya hadi waa calaamad tusinaysa lafteeda inay tahy min ahli shaqaawa maaha xujo taasi kuu noqon mayso hadduu min ahli shaqaawa yahayna camalkoodu samaynaya markaa rasuulku wuxu uhi icmaluu fakullun muyasarun lima khuliqa lahu shaqaysta camalka ha daynine wanaagga sameeya xumaantana ka tago iska ilaaliya qof walbana ilaahay wuxuu u fududaynayaa oo u suurto gelinayaa wixii loo abuuray ee la ogaa inuu samayn doono marka qadiyadda caynkana ee cilmiga ilaahay tabaaraka watacaala saabiqaa tusinaysa saynu tilmaanay qadariyadii qulaada ahaa ee talax tegay ee hore ayaa cilmiga ilaahay ee saabiqaa diiday oo yidhi ashyaadu markay dhacdo unba ilaahay ogaanaya sida uu ina tusinayo awalu xadiidin oo imaam muslim uu ku bilaabay saxiixiisa cabdullaahi ibnu cumar radia allahu canhu waxa u yimi laba nin yaxya ibnu yacmur iyo saaxiibkii waxa ay ka yimaadeen xagga iyo kuufa waa xagga iyagan ka muuqday bay yidhahdaan oo kasoo baxay qolo yataqafaruuna alcilm cilmiga aada u dalba waaba dalabatu cilm laakiin ilaahay marad buu ku salliday iyo shubha maradu shubahaat wayaquuluuna ina alamra unfun waxa ay leeyihiin wax ilaahay hore usii ogaa ma jirta arrintu markaa ay dhacdunbu ilaahay ogaanaya bal qolada cabdillaahi ibnu cumar oo nooga waran saxaabadii rasuulka maanta adigaanu kaa helnay dabeetana waxa uu tilmaamay waxa weeyaan xadiidkii dheeraa qisadii jibriil ee arkaanta islaamka iyo arkaanta iimaanku ay ku jirtay oo aliimaanu bilqadar uu ka mid yahay waxaanu cabdullaahi ibnu cumar ku yihi waxaad gaadhsiisaan qoladaa haddii midkood uu bixiyo jabalu uxud oo dahaba sadaqo uu bixiyo inaan laga aqbalayn xataa yu'mina bilqadar ilaa qadarka uu rumaynayo waxaanad ku tidhaahdaan cabdillaahi ibnu cumar beri buu idinka yahay shaqana iskuma lihidin haddaan mid iyaga kamida qaban lahaana wuxuu ihi cabdillaahi ibnu cumar markaa wuu indha la'aa inta idhaahdo i soo dhaweeyaan sanka ka qaniini lahaa buu ihi oon sankaba goosan lahaa nimankaa qadarka diiday marka waxay hadalka cabdillaahi ibnu cumar culimada u daliishadeen qolada cilmiga ilaahay saabiqaa diiday inay gaala yihiin qof kadha ilahay ashyaadu mabuu sii ogeyn marka dhacdunbu ogaanaya hada kafirun billah laakiin qadariyada noocaasi way inqiraabday bay idhahdaan culimadii o way baaba'day qadariyada imika cusuurta dambe joogtaa ilaahay khalqigiis iyo mashiicadiiya bay diidaan laakiin cilmiga iyo kitaabada badanaaba kuwa diida maaha kuwa cilmiga diiday waxyaabay xujaysteen waxaa kamid a horena waynu u yara ishaaro waynu tilmaanay aayaadka tusinaya ama cilmiga ilaahay tabaaraka watacaala ashyaada qaarkood ku tacliiqinaya ilaa linaclama miman man yatabicu rasul minman yanqalibu calaa caqibey linaclama ba idhaha arrintaa waxaan u samaynay si aanu u ogaano dee markaa ilaahay buu sii ogay wey waxaanu qiblada u bedelnay si aan u ogaano ka rasuulka bal raacaya haddii qibladii la bedeliya haddii kalaba iyo ka odhanaya war ninkan qiblada bedbedelaya anigu raaci maaye cirbihiisa dib uga noqonaya marka waxay leeyiin dee ilahay marka hore muu ogeyne arrintan bu wuxuu samay si u ogaan iyo aayaadka qur-aanka ee kale ee macnaha noocaasiya tilmaamaya liyaclam allahu man yakhaafuhu bilgayb horeynu u tilmaano waxaynu nidhi cilmigaa laba ah cilmun qabla wuquuci shay iyo cilmun bacda wuquuci qofku shayga intaanu dhicin isaga oo ogaa ayuu haddana odhan karaa shaygaasi inuu dhacay baan ogaanaya adigaan ibni aadamka daciifkaa baa odhan karaa jaamic faaraxoo berbere ka imanaya ayaad ogeed inuu berbere ka imanayo dad xaafadii haddana ka imanaysa ad odhanaysaa suuqii baan tegaya si aan usoo ogaado jaamic faarax inuu yimi iyo in kale inuu imanayo inaad ogeyd taasi miyay miyay ka hor imanaysa ka hor iman mayso laakiin shayga cilmiga la ogaado marka uu dhaco ayaa axkaamta ay ku tacalluqdaay oo ciddii samaysay lagu abaalmariyaa xasanatan aw sayi-atan kuu doonayaba ha noqdee marka cilmiga ilaahay tabaaraka watacaala culimada qaarkoodna waxay ku fasira ilaa linaclama inuu macnuu yahay ilaa linudhira si aanu u muujino oo aan uga dhigno shay waaqicah wuxu uhi sheekhu wakullun mid kastaaba muyafar waa mid loo fududeeyey limaa khuliqa lo wixii loo abuuray oo qofka haddii loo la abuuray isagoo min ahli sacaade la ogaa ahli sacaade inuu kamid yahay taasaa loo fududeyn haddii kale lacagsi walacmaaluna bilkhawaatim acmaasha halka laga eegayaana waa khawaatiimta waxa ay ku gebagabowdo oo rasuulku wuxu uhi wa inama alacmaalu bilkhawaatiim acmaashu gebagabadeeda ayuun baa la eegaya oo dad weligaa wanaag soo samayso oo xumaan iyo gaalnimo aad ku khatimta khatimaadaasaa lagu eegi haddii qofku xumaan uu soo sameeyo sameeyo wanaagu ku khatimaana taasaa loo egi laakin dee man yadri dadka qaar baa laga in idhahdaan haddaba xumaantaan iskasii sameeya marka yara u dambaysa ayuunbaan ka faa'idaysana oo marka u dambaysa waa goorma goorma noloshada tala ugu dambaysa miyaad ogti ma ogid oo dee warkama haysid marka khaatimada acmaasha in loo eegayo qofkiio camal wanaagsan samaynayey in laga yaabo jannadii marka in yar uga harsan tahay inuu leexid u tilmaamay rasuulku alayh isalaatu wasalaam oo dabeetana uu sameeyo camalu ahli naar oo naarta sidaasi uu ku galo khaatimada inay ku hagaagto ama ay kaa xumaatana adiga ayaa sababteeda leh ee arrin laguu khasbaayo maaha oo camal haddaad camal camal xun samayso oo xataa mid kuu qarsoon waxa laga ina khaatimadu ku kaa xumaato dadka qaarkood ayaa markii naftu ka baxaysa loo yimi laa ilaha illa dhah markaasay idhaahdeen ana kafirun biha laa ilaha illa da gaal baan waan ka gaaloobay galabka sheekii u yimi ninkaasi ee hadalkaas soo warinaya wuxuu uhi dadkii baan weydiiye waxaan ku idhi war ninkani muxuu samayn jirta kaana mudmina khamr mid khamriga cabo weliba daa'ima bu ah khamriga macsiyada noocaasi waxay sababtay in xumaanta noocaasiee loogu khatimay nas'alu llaha xusna alkhatima wuxuu ihi sheekhu wasaciidu ka liibaanay man sacida waa ka ku liibaanay ku guulaystay biqadaa illah ilaahay bimacnaa uu sii ogaa inuu yahay mid liibaanay ee uu qoray uu qoray uu doonay uu abuuray washaqiyu ka guul daraystana man shaqiya waa ka ku guul daraystay biqadaa'i illaah ilaahay qadihiisa oo ilaahay uu sii ogaa inuu yahay mid xumaan samayn doona tiina rabbi tabaaraka wa tacala ula doonay ayib qadaha iyo qadarka culimada qaarkood waxay dhahan waa isku mid culimada qaarkoodna waxay dhahaan qaduhu qadarka waa ka khaasaysan yahay oo alqada fi lugati alcarab waxa dhaha alinhaa dhamaynta shayga marka la dhameeyaa la dhaha qada fawakazahu muusa faqadaa calayh ay anhaa xayaatahu wey noloshiisii buu soo gebagabayey feed intuu ku dhuftay macnaa waa dhintay qofka markaa qadihi maadaama inhaa uu yahay wuquucu lqadar baa qadaa la yidhaha ba yidhaha marka wixii ilaahay uu sii qadaray uu dhaco ayaa qadaa la odhanaya tusaalaha tusaale ilahay wuxuu qadaray qofka hebel inuu maalintaa mucayankaa u dhinto sii qadaristaas qadar baa la dhaha magaceeda marka qofki uu dhintay wixii ilaahay sii qadaray uu dhacayna maxaa la odhanaya qadaa baa la odhanaya bay dhahan culimada qaarkood wuxuu yihi sheekhu waa aslu lqadar qadarka asalkiisu siru llahi tacaala waa sirta ilaahay ugu qarsoon fii khalqi oo ilaahay ashyaada uu qadaray yaa ogde ninteena iminka halkaa fadhida goorta aynu dhiman doono waxaa risqigeenu noqon doono waxaa caruura aynu yeelan doono waxa weeyaan inaynu nahay ashqiya inaynu nahay sucadaa qof ogi ma jiro de waa sir llahi fii khalqi waa sirta ilahay tabaaraka watacala khalqigiisa u dhex taala qadarka cilmulgeybka aynu leenahay ilaahay baa la gaaro cidi lama wadaagtana waa qadarka oo qofka sheeganaya keybka inuu ogyahay goorta kani uu dhimanayo iyo kani arsaaqada u helayo gabadha uu guursanayo gabadhiisa goorta uu furayo carruurta uu dhalayo arsaaqada uu helayo ka sheeganaya arrintaa inuu ogyahay waa mid sheeganaya inuu ilaahay maalintu ilaahay wax qadaraya uu la joogay de oo ilaahay wax uu la qadaray isagu waa kufriya gaalima sidaa ogeed iddicaa cilmi lgeyb ama inuu ilaahay qadarkii isaga daalacsiiyo looxulmaxfuudkii isaga la tuso la yihi waa kana akriso deetana halkaa dadka uga akrinay taasina ma jirta de lawxulmaxfuudka ilaahay tabaaraka watacaala cidna ma ma ma ma tuso waa maxfuud waa mid la ilaaliyey cidina ma daalacan karto cidina waxba kama qoran karto lam yaطalic calaa dalika waxa dadka loo qadaray muu daalacan malakun muqarab malag ilaahay soo dhawey oo malaa'igtu waxyaabaa dadka loo qadaray intii ilahay uga sheegun bay ka ogta walaa nabiyun mursal nebi lasoo dirayna ma daalacan oo nebi maxamed alayhi salaatu wasalaam xataa keybka ma ogin wixii ilahay uga sheega mooyaane oo sida laga yaaba berhkii inaad maqasheen inagii tilmaanay xadiidkii caaisha ee kuushu ay ka goday iyagoo safaroo meel degan deetana kuushii la waayey awgeed loo nagaaday iyadoo biyaan meesha lagu haysa aayaatu tayamum ay soo degeen dabeetana kuushii habeenka dhan loo nagaaday awrkii un inta la kiciyo hoostiisa laga helay law kaana nabiyu calayhi salaatu wasalaam yaclamu ma qadarahu llah waqadaa wayaclamu lgeyb kamay qarsoonaateen waayo dee wuxuu ogaan lahaa hadduu qadarka ilaahay la og yahay inuu ilaahay qadaray kuushaasi inay luunto iyo inay awrkaa hoostiisa ay ku qarsoon tahay dabeetana meeshaa biyo la-aan lama fadhiyeene lamana doondoonaana markii wuxuu odhan lahaa ananaa looxul maxfuudka daalacda oge hadan kasoo dhufta alka hoostiisa laakin dee ma ogeyn rasuulku alayh salatu wasalaam mana jiro qof rasuula ka darajo sarreeya o odhan karaa inuu qeybka anagu aho aan daalacda noocu doonayaba ha noqdee wuxuu ihi sheekhu watacamuqu ku xeel dheeraanshaha lagu xeel dheeraado iyo wanadaru fi dalika qadarka in la eego dariicatu lkhudlaan hooga wasiiladii iyo waddadii loo maraya wey dariica bimacna alwasiila aariiqa alkhudlaanna waxa weeyaan waa bimacna alhaziima intisaarkii kasoo horjeeda iyo wa sulamu lxirmaan waa salaankii loo fuliyey wixii aad doonaysay in la waayo sulam waa salaan alxirmaanna waa wixii aad doonaysay in lagaa hor istaago o lagaa xirmaaniyo wa darajatu طugyaan xadgudubka darajaadkiisa kuwa u sarreeya ayay ka mid tahy falxadara kula alxadar ay ixdaruu ka digtoonaada kula alxadar digtooniye oo dhan min dalika arrinkaa inaad qadarka tacamuq ku samaysaan markaa culimadu waxay yidhaahdaan qadarka in laga hadlaa ma banaan tahay mise ma banaana qadarka in laga hadlaa way banaan tahay oo intaa inagaa ka hadlayna inay banaan tahayna waxayna tusinaya dawaaba rukun ka mid a arkaan liimaan oo inaynu rumaynaa laynaga raba haddaynaan sooba hadal qaadin oo laysu sheeginna kayfa yaxsulu liimaanu bi see loo rumayn kara ta kale aayaadkii qur-aankaabaa qadarka sheegistiisu ay ka buuxdaan oo axaadiistii rasuulka caleyhi salaatu wasalaam ayay ka buuxdaan laakiin eegmada qadarka in la eego ama laga hadlo ama la dhex galo la diidaya waata waxa weeyaan inuu qofku caqligiisa isticmaalaa oo baabkii qadarka aanu nusuusta u raacin caqligiisa uu isticmaalo tol ilahay taa muxuu u sameeye oo taa taasaa ka fiicnayd caqligiisa uu isticmaalo laabudda an yastaslima shaksu qofku waa inuu hoggaansamo oo nusuustu sidaa ay sheegto waa inuu rumeeyo waayo qadarka wax kaa maqan waxa kaa maqanna waa qaybo dee qaybkana haddaad doonto inuu la mid noqdo kanaad aragto uun dee aliimaanu bilgayb baa meesha ka baxaya iimaan bilgayb waxay macnaheedu shayga maqan in la rumeeyo maanaa shaygii maad arag inaad rumaysana waa lagaa rabaa marka haddaad tira anigu rumayn maayo ilaa uu la mid noqdo kan aan arkay mushaahadkaa dee iimaanka noocaasi ayaa kaa lumaya saasoo kale waxaa la diidan yahay tacamuq fi lqadarka la diidayaa waa in qadarka waxa weeyaan la ictiraado oo muran lagala hor yimaado taana iyadana waa la diidaya xadiidka rasuulku leh alayhi salaatu wasalaam ida dukira asxaabii faamsiku ida dukira anujuumu faamsiku wa ida dukira alqadaru faamsiku macnahaasay culimadu ku xambaareen qadar marka asxaabtida lasoo hadal qaado afkiina haysta maxay lagu soo hadal qaadada haddii xataa wanaag lagu soo hadal qaado ha ka hadlina saxaabada miyaa ha amaanina may waa haddii xumaan laga sheegayo xumaan saxaabadu ay leeyihin ha soo hadal qaadina wey intabiru waidaa dukira nujuumu faamsiku xidigaha marka la sheegana amus xidigaha ma ha kaba sheekayno haba soo hadal qaadina xataa magacyadu may macanuu waxa weeyaan xidigaha ma haddaad aragtaan dad qaybka u daliishanayo waxa maqan wala mar hadduu xidigaasi halkaa istaagay sanadkani waa barwaaqo arrinta noocaasi waa baadil afkiina ka haysto idinku hala dhex gelina qadarka marka la sheegana afkiina haysto maana qadarka haddaad aragtaan iyadoo si baadila looga hadlayo hadalka noocaasi ha ka qayb gelina ta sheekhu ujeedaa markaa waa taa markaa taa ka digtoonaadaba leey falxadara kula alxadar min dalik inaad qadarka nooca uga hadashaan inaad saa u dhex gashaan nadaran eegma ahaan uga digtoonaada inaad saa u eegtaan wa fikran fikir ahaan uga digtoona inaad ka fikirtaan qadarkii oo dariiqada noocan ee qur-aanka iyo sunnadu si a u sheegeen si aan inaad uga fikirtaan waswasatan in wasaawis ay idinka galaan qadarka iyo shukuukna ka digtoonaada fa in allaha tacaala ilaahay tawaa waa laabay oo waa duuduubay cilma alqadar qadar wixii uu qadaray ogaanshihiisa can anaamihi khalqigiisa waa ka laalaabay oo ilaahay wuxuu qadaray marka ay dhacaan bay inagu ogaan karnaa inta aanay dhicinna cilmigeedu waa inaga laalaaban yihi wa nahaahum ilaahay waa ka reebay can maraamihi ay can talabihi inay doonaan oo ay isku dayaan inay gaadhaan kama qaala tacaala fi kitaabiisa ilahay kitaabkiisa ku uhi laa yus'alu cama yafcal ilaahay wuxuu samaynayo lama weydiiyo wahum yus'aluun dadkaa la weydiinaya waxay samaynayaan limaada baan ilaahay loo weydiin wuxuu samaynayo ma aha in arrintaa lagu cilaynayo inuu mulkiga leeyahy ee sababta aan loo weydiinayn rabbi wuxuu samaynaya su-aal ba aan looga daba keeni karin waxa weeye liannahu ilaahay afcaashiisa iyo axkaamtiisa oo dhami taqacu can cilmin wa xikma cilmi iyo xikmad bay ku dhisantahy haddii ficilka la sameeyey cilmi iyo xikmad uu kasoo fulayna dee ficil su-aali ka daba iman karto oo tusaale ahaan lagu sifayn karo inuu yahay mid si khalada u dhacay maba noqon karaba oo ficilku inuu khaldamo waxaa keena cilmi la-aan baa keenta oo jahliya ama xikmad la-aan baa keenta ilaahayna subxaana watacaala cilmi iyo xikmad ba u leeyay wax kastoo uu sameeyeyna bicilmin wa xikmatin buu ku sameeyey mar hadduu bicilmin wa xikmatin ku sameeyeyna su-aaliba kama banaano wayaan macnaheedu oo wax dhamaystiran oo si saxa u dhacay oo sidii la rabay waxa weeyaan u dhacay faman sa'ala qofka weydiiye lima facala ilaahay muxuu sidaa u sameeyey calaa sabiil ictiraad weeyaan de maaha calaa sabiil tacliil haddaad doonaysa inaad cillada ogaato dee tacliilul axkaam axkaamta ilaahay qadarigaa asbaab iyo xikam iyo cilooyin ilaahay u sameeyey way leedahay qaarkood in laynoo sheegay baa laga yaabaa qaarkoodna aan laynoo sheegine laynaga qariyey kuwa laynoo sheegay waa isweydiin karnaa axkaamta ilaahay sharciga wuxuu ilaahay waajibinayo wuxuu xaaraantimeynayana dee xikan bay leedahay ilaahay biduuni xikma shayga iskama diida ama iskama waajibiyo marka axkaamtii calaa sabiili tacallum iyo si waxa weeyaan naftu ay ugu degto iyo si looga qiyaas qaato waa la baari karaa tacliilaadka rabbiya ee qadariga iyo ta sharcigaaba gaar ahaan inta laynoo sheegay laakiin calaa sabiili ictiraad baan la ogolayn inaad tidhahdo muxuu ilaahay sidaan u sameeyey sidan waa khalad tala diiday waa taa wey ee kufriga qofka sidaa yidhaaha buu ihi faman sa'ala qofka weydiiyo lima facala oo muxuu sidaan u sameeyey faqad radda xukma alkitaab kitaabka ilaahay xukumkiisii buu radiyey waman radda xukma alkitaabina kitaabka ilaahay xukumkiisa qofka radiyey aqbali waayana kaana min alkaafiriina kuwa gaaladu ka mid noqonaya kitaabka ilaahay uu radiyeyna de waxaa ka mid a laa yus'alu cama yafcal wa hum yus'aluun wuxuu ihi sheekhu fahaadaakaasi ismulishaaro wuxuu u noqonayaa hadalladaas soo horumaree ku saabsan wixii la ictiqaadi lahaa lagu camalfali lahaa shareecada ku yimi gaar ahaan hadalladaa qadarka uu ka yidhi sheekhu fahaadaakaasi jumlatu maa shay duuduubkii weeyaan yaxtaaju ilayhi uu u baahan yahay man huwa qofkii ahaaday munawarun qalbuhu mid qalbigiisa la nuuriyey oo min awliyaa illaahi tacaala ilahay awliyadiisa ka mid a wa hiya taasi in ashyaada la rumeeyo oo lagu gaabsado darajatu raasikiina fi lcilmi cilmiga kuwa ku raasukay ee cilmigu u dhaadhacay cilmiga loo jeedaana waa cilmigii uu la yimi nebi maxamed alayh isalaatu wasalaam darajadooda wey lianna alcilma cilmaan maxaa yeelay cilmigu waa laba cilmi cilmun mawjuudun fi lkhalq cilmi khalqiga dhex yaalla iyo wa cilmun oo mafquudun laga waayo fi lkhalq khalqiga dhexdiisa aan oolin cilmigu waa laba cilmi khalqiga dhexooda yaalla iyo cilmi khalqiga dhexooda ka maqan cilmiga khalqiga dhex yaallaa waa maxay de waa cilmu shariica wey waa awaamirtan iyo nawaahidan ilaahay tabaaraka wa tacala iyo tashriicaadka rabbaaniga waa cilmigayna dhex yaalo waa kan kitaabki ilaahay waa tan sunadii rasuulku calayhi salaatu wasalaam cilmiga mafquudka ummadda aan dhex oolinna waa maxay waa alcilmu bima qadarahu llah waa cilmiga waxa ilaahay uu qadaray taas ummadda ma dhex taalo waa arrin ilaahay tabaaraka watacaala u gaara marka shaygu uu dhaco ayuunbaa la ogaan karaa ama waxaa lagu ogaan karaa waxyi ilaahay tabaaraka watacaala rusushiisa uu waxyooday caalimu lgaybi falaa yudhiru calaa gaybihi axada ila liman irtadaa min rasuul marka cilmigaa mafquudkii waa cilmiga cilmulgaybka oo qadarkiia cilmiga mawjuudkiina waa cilmu shariica fa inkaaruulcilmi cilmigii diidistiisa almawjuudi ee joogay kufrun gaali mooye ninka cilmu shariica diida idhaanu cilmulbatin kalaan haystaa shareecada waa iska khilaafaya ama lawxulmaxfuudkaan daalacanaya oo kaasaan anuu ku dhaqmaya waa gaaloobaya wadicaau lcilmi cilmigii sheegashadiisu almafquudi ee maqnaana kufrun gaalimayo qofka cilmulgeybka sheegtay waxa maqan baan ogi oo wixii ilaahay sii qadaray baan anuu ka warhaya kaasina waa gaalimo oo aayaadkii rabbi buu beeniyey walaa yahbutu liimaanu iimaankiina sugnaan maayo ilaa biqabuuli lcilmi cilmigii in la aqbalo mooyaane almawjuudi ee joogay oo cilmiga shareecada qofku inuu aqbalo oo ictiqaado uu hogaansamo ayaa iimaankiisa uu ku sugnaan karaa iyo wa tarki alab lcilmi cilmigii dalabkiisa inuu ka tago almafquud ee la waayey oo qofku iimaankiisu wuxuu sugnaanayaa marka cilmigan shareecadee dhex yaalana uu rumeeyo oo uu la yimaado u ictiqaado ou raaco cilmigan qeybka iyo qadarka ku tacalluqee ka maqana raadintiisa uu iska daayo intii looga sheego inuu kaga kaaftoomo taasuu iimaankiisu ku sugnaanaya laakiin haddii cilmigii shareecadana uu waxa weeyaan aqbali waayo cilmigii qeybkee maqnaana uu sheegto waa kufriya gaalimo kadalika waxa weyaan cagsigu hadduu idhaahdo cilmu qeybkiina aqbali maayo waan diidaya cilmu shariicana aqbali maayo iyadana waa kufriya gaalimo wallahu aclam wsala allahu calaa nabiyina maxamed wala alih wasaxbi waslama tasliima kaiira lah wala alihi wasaxbihi waman ihtadaa bihadyihi ilaa ywmi اddiin waxaa sheekuu ka hadliyay raximah llah jumal ku saabsan qadarka iyo sharciga waxaanu tilmaamay inay waajib tahay qofku qadarka inuu rumeeyo ogaalkiisii sida wax u dhacayaana inaanu baadhbaadhin oonu isku dayin intii loo sheegay mooyaane sharcigana inay waajib tahay qofku inuu rumeeyo oo uu raaco wuxuu yihi sheekhu raximahu llah wa nu'minu waxayn rumaynaynaa bilawxi baynu rumaynaynaa waa lawxulmaxfuudkii weeye maqaadiirta lagu qoray iyo walqalami qalinkiina waynu rumaynaynaa wa bijamiici maa shay dhammaantiina waynu rumaynaynaa qad ruqima ee kutiba lagu qoray fiihi lawxulmaxfuudka lagu qoray sheekhu raximah llah wuxuu leey waxaan rumaynaynaa bilawxi waalqalam allawx sheegistiisu waata kusoo aroortay qur-aanka ilaahay wuxuu uhi bal huwa qur'aanun majiid fii lawxin maxfuud waxa uu tilmaamaya rabbi tabaaraka wa tacaala qur-aankan sharafta leh hadalkiisa ah lawxulmaxfuudka waxyaabaha ku qoran inuu ka mid yahay allawx waxaa loo yidhi allawx ama magaca loogu bixiyey lima fiihi min alidaa'ati wannuur nuurka iyo iftiinka uu leeyahay awgeed oo loox marka laleeyahay ha sawiranin looxii geedka laga qoro in loo jeedo waa kitaab ilaahay maqaadiirta uu ku qoro looxna waxaa loogu bixiyey liannahu yaluux meel fog baa iftiinkiisa iyo dhalaalkiisa uu kasoo muuqanaya markaa sumiya looxan lima fiihi min alidaa'ati wannuur iftiinka iyo nuurka uu leeyahay awgeed ayaa magacaasi loogu bixiyey waxaa maxfuud loo yidhi leanna waa shay maxfuuda ilaahay baa ilaaliyey laa axada yastaiic an yaziida fiihi walaa an yanqusa minhu axad ma jiro makhluuqaadka ka mid ah oo wax ku kordhin kara amaba se wax ku wax ka dhimi kara laa yubadalu lqawlu ladaya markuu rabbi leeyahy tabaaraka wa tacaala hadalka agteeda lama bedelo hadalka rabbi tabaaraka wa tacaala ee looxulmaxfuudka uu ku qoray cidina waxa weeyaan ma bedeli karto waxaa markaa looxa sheekhu uga jeedaa ka ilaahay uu ku qoray maqaadiirta khalqiga oo dhan qalinka halkan uu sheekhu ku sheegayaana waa qalinka ilaahay tabaaraka wa tacaala uu abuuray ee uu ku qoray maqaadiirta waana ka uu rasuulu ku sheegay calayhi salaatu wasalaam axaadiida saxiixa ah oo wuxuu leeyay cibaada ibnu saamit samictu rasuula allahi yaquul ina awala maa khalaqa allahu alqalm faqaala lahu uktub qaala yaa rabbi wamaada aktub qaala uktub maqaadiira kula shayin xataa taquuma saaca markii horreysay ilaahay qalinka uu abuuray wuxuu rabbi ku yihi qor qalinku wuxuu ihi maxaan qoraa ilaahay wuxu uhi waxaad qortaa maqaadiirta qadarada shay kaste oo dhici doona ilaa qiyaami saaca markaa qalinkana kaasi ayaa looga jeedaa marka alloox walqalam iyo wax allaale wixii lagu dhex qoray waynu rumaynaha bu uhi sheekhu mas'alada markaa iiraadka ama soo aroorinta sheegitaanka loox iyo qalamka sheekhu uga jeedaa waxay tahay inuu meesha ku tilmaamo ama uu ku ishaaro martabo ka mida maraatibta qadarka waxaynu soo sheegnay maraatibulqadar inay tahay arbaca afarta yaa sheegi kara nacam ya zakariya mid sheeg alcilm cabdiraxmaan alkitaabatu bilawxi lmaxfuud cabdulqaadir alkhalq cabdallah almashiica nacam cilmiga markaa sheekhu in badan buu kusoo celceliyey cibaaraadkii hore ayuu in badan ku sheegay cilmullahi saabiq ashyaadu intaanay dhicin oo laba abuurin ilaahay inuu ogaa subxaana wa tacaala in la abuuri doono iyo qaabka ay u ekaan doonta iyo wax allaale waxaa ka dhici doona iyo waxaa ka xaasili doona iyo caaqibadooda waxay noqon doonta iyo meesha ay ku dambayn doonto halkana sheekhu wuxuu ishaarayaa martabadii labaad oo ah martabatu lkitaaba oo alloox walqalam wuxuu u sheegay si uu inoo tusiyo ama uu inoogu tilmaamo maraatibta qadarka inay kamid tahay martabatu lkitaaba oo ilaahay wuu ogaa ogaalkaa maxaa ku xigay waxaa ku xigay qoraal rabbi tabaaraka watacaala uu ku qoray maqaadiirtii khalqiga fi lawxi lmaxfuud waxa lagu qorayna waxau ahaa qalamkaas qalamkaa markaa culimadu waxa ay ka hadlaan ma isagaa makhluuqaadkan u horreeyey oo loo hor abuuray mise carshiga ayaa ka horreeyey dhowr qowl baa masalada ku jira ilaa arbacata aqwaal bay sheegaan culimadu laakiin laba qowl baa ugu muhiimsan qowl odhanaya qalinka ayaa u horreeyey waa qowlka uu ku tegay ibnu jariir itabari raximahullah saaxibu tafsiir iyo ibnuljawzi waxaanay deliishadeen xadiidkan imika aynu akrinay riwaayadda rafciga ee odhanaysa awala ma awala ma awalu ma khalaqa allahu alqalamu wixii u horreeyey ilaahay oo abuuray waa qalinka riwaayaddaasay deliishadeen xadiidku riwaayad kalena waa kusoo arooray oo binasbi alawal waalqalama oo awala ma khalaqa allahu marka haddii awalu la yidhaahdo wixii u horreeyey ee ilaahay uu abuuray alqalamu weya muu macnuu noqonaya haddii awala la yidhaahdana waxay noqonaysaa markii u horreysay oo mansuubun cala darfiya ee ilaahay uu abuuray alqalama qalinka uu abuuray marka isagu inuu horreeyey riwaayadda nasbigu tusin mayso riwaayaddaas ayaa markaa qoladaasi ay xujaysteen laakiin qowlka ay ku tegeen jumhuuru salaf iyo muxaqiqiinta ahlulcilmigu sida shaykhu lislaam iyo ibnulqayim iyo ibnu kathiir waladii maala ilayhi alxaafid ibnu xajar raximah llah waa in abuuritaanka carshiga iyo biyuhuba ay ka horreeyeen abuuritaanka waxa weeyaan qalinka taasina waxay u xujaysteen oo u deliishadeen xadiidka cabdillaahi ibni camr ibn alcaas oo masaladaasi ku cad oo rasuulku calayhi salaatu wasalaam uu yihi kataba allahu maqaadiira alkhalaa'iq qabla an yakhluqa asamaawaati waalard bikhamsiina alfa sana qaala wa carshuhu cala almaa ilaahay tabaaraka wa tacaala waxa uu qoray maqaadiirta khalqiga qadaradoodii inta aanu samooyinkiiyo dhulalka abuurin konton kun oo sannadood ka hor wa carshuhu cala almaa markaa la qoriyay maqaadiiru lkhalq carshiga rabbina wuu jiro weliba wuxuu aha cala almaa biyo ayaa uu ka sarreeyo biyo ayaa carshiga ka hoseeyey marka hadal xadiid oo xadiid saxiixa wuxuu ku cad yahay markii maqaadiirta khalqiga la qorayay ee ilaahay qalinka uu faray inuu qoro carshigu shay jira inuu ahaa bal xataa biyaha la socdaa inay jireen marka xadiidkan xadiidkaa hore cubaada ibnu saamid haddaynu binasbi akrino iska hor iman maayaan oo awala maa khalaqa allahu lqalama haddaynu idhaahno iskama hor imanayaan oo xadiidka hore tilmaami maayo haddii sidaa la akriyo inuu qalinku u horreeyey ee wuxuu tilmaamayaa qalinka markii u horreysay ee la abuuray in markiiba la amray fawran inuu qoro maqaadiir alkhalq laakiin waxay iska hor imanayaan oo tacaarudu ka dhaxaynaya riwaayad tilmaamaysa rafciga odhanaysa awalu maa khalaqa allahu alqalamu oo dee macnaheedu noqonayo wixii u horreeyey ilaahay uu abuuray qalinka ayuu ah taana waxaa culimmadu ay ku xalliyeen oo xadiidkan ay isku waafajiyeen in la yidhaahdo khalqiga loo jeedaa waa hada alkhalqu lmushaahad weeye khalqigan aynu aragno ayaa qalinku waxa weeyaan uu abuur ahaan ka horreeyey laakiin carshiga iyo biyaha makhluuqaadka aynaga qarsoona inaan arkahayn in qalinka waxa weeyaan uu ka horreeyey laga qaadan maayo xadiidka bal iyaga ayaa qalinka ka horreeyey masaladaasi iyadana sidaasi ayaa raajixa walcilmu cinda allah wuxuu yihi sheekhu raximahullah walow ijtamaca haddii ay kulmaan alkhalqu khalqiga ay kulmaan kulluhum dhammaantood calaa shayin shay ay isugu yimaadaan wakatabahu llahu tacaala fiihi ilaahay looxul maxfuudka wuu ku qoray fiihida damiirku wuxuu noqonayaa looxulmaxfuudke annahu kaa'inin inuu yahay shay dhacaya liyajcaluuhu si ay uga dhigaan hayra kaa'inin midaan dhacahayn lam yaqdiruu calayhi arrintaasi ma awoodi karaan walow ijtamacuu kulluhum dhammaantood hadday ku kulmaan calaa shayin shay lam yaktubhu llahu tacaala fiihi ilaahay aanu ku qorin looxulmaxfuudka liyajcaluuhu si ay uga dhigaan dadkii iyo khalqigii kaa'inan mid dhacaya lam yaqdiruu calayhi arrintaasi ma awoodaan oo ma karaan waa arrinta hore aynu u tilmaano ah inuu looxaasi oo ah kitaabka maqaadiirta lagu qoray ile looxulmaxfuudku waa kitaab si axaadiistu ay caddaysay in looxaasi uu yahay mid maxfuud oo ilaahay uu ilaaliyey khalqigu marka waxaa ku qoran waxaan ahayn iyagu caalamkan kama ridi karaan saa ogeed sheekhu wuxuu leeyahay hadday isu wada yimaadaan oo shay ilaahay looxulmaxfuudka uu ku qoray inuu dhacayo ay doonaan inay ka dhigaan mid aan dhacahayn mid ay awoodaan oo suurtagalo ah maaha waayo sidaa rabbi tabaaraka watacala looxulmaxfuudka uu ku qoray ayuunbaa dhacaysa maa shaa allahu kaana wamaa lam yasha lam yakun waa sidii ilaahay uu doonay ile shay ilaahay tabaaraka wa tacaala inuu dhaco aanu doonina hadday is idhaahdaan ka dhiga mid dhacaya oo jira arrintaana awood uma laha buu leeyahy sheekhu waxaa sheekhu markaasi uu leeyahay jafa alqalamu qalinkii waa ku ingegay bimaa huwa kaa'inun wixii dhacaya ilaa yawmi alqiyama macnaa waa shay la qoray oo qoraalkiisana laga faaruqay oo dhammaaday oo xataa aan sii qoyanayn oo laga daba tegi karin oo waxba aan laga masixi karin waa sida rasuulkeenu calayhi salaatu wasalaam uu caddeeyey markii saxaabadu ay ku yidhaahdeen afima alcamalu lyawm afima jafat bihi alaqlaam wa jarat bihi almaqaadiir am fima staqbal qaala الnabiyu calayhi الsalaatu wasalaam laa bal fima jafat bihi alaqlaam wa jarat bihi almaqaadiir waxa aad ka shaqaynaysaan waa wixii qalaqalimadii lagu qoray hore ay u ingegeen oo hore qoraalkooda looga faaruqay wax imika la is-inaafaya oo la bilaabaya maaha isla markaana qadarka rabbi tabaaraka wa tacaala uu ku dareeray in sidaasi waxa weeyaan ay u dhacdo waxa kaloo rasuulku calayhi salaatu wasalaam uu yidhi xadiidka cabdillaahi bnu cabaas markii uu la dardaarmaya caqiidada saxda uu baraayey wuxuu ku yihi waclam ana alummata law ijtamacat calaa an yanfacuuka bishayin lam yanfacuuka ilaa bishayin qad katabahu allahu lak ummadoo dhami hadday isugu yimaadaan inay waxtar kuu geystaan waxba kuuma tari karaan wax ilaahay tabaaraka wa tacaala uu doonay oo uu qoray mooyaane oo ilaahay uu kugu tala galay walow ijtamacuu calaa an yaduruuka bishayin lam yaduruuka ilaa bishayin qad katabahu allahu calayk hadday doonaan inay dhibaato kuu geystaanna ummadoo dhami dhibaato kuma geysan karaan ilaa mid ilaahay tabaaraka wa tacaala uu sii qoray oo qadarku uu ku dareeray inay kugu dhacdo mooyaane ruficat alaqlaam wa jafat isuxuf qalimaantii qadarka lagu qorayey waraaqii kor baa looga qaaday isla markaana waraaqihii qoraalkii ku dhacay wuu ku ingegi macnaha waa waa kinaayatun can alintihaa min hadihi alkitaaba waa kinaaya laga kinaanuyo qoraalkaasi inuu yahay mid dhammaaday ma aha mid imika la wado wax inta laga masaxo wax yaroo kale lagu bedeli karo waa qoraal hore loo qoray oo meel loo dhigay sidaasi loo qoray ayuun baanu u dhacayaa saas ayaa rasuulku calayhi salaatu wasalaam uu baray saxaabadiisa waxay ka hadlaan culimadu qalinku inuu yahay laba qalin qalin waa qalinkaasi guud ee ah qalamu lqadar ee lagu qoray maqaadiiru lkhalq inta aan makhluuqaadkan aan la abuurin ka horba qalinka labaadna waa qalamulwaxyi wey waa qalinka waxyiga lagu qoro waxyiga aan lena waa lagu qoraana macnaheedu waxa weeyaan ilaahay subxaana wa tacaala waxa uu waxyoonayo ambiyadiisa iyo rusushiisa ayaa malaa'igtu qalinkaasi ay ku qoraan waana ka rasuulku calayhi salaatu wasalaam sanqadhiisa uu maqlay habeenkii leylatu lisraa waalmicraaj oo rasuulku calayhi salaatu wasalaam wuxu uhi waxaan gaadhay meel la maqlayo sariifu laqlaam sawdkii iyo codkii iyo sanqadhii qalamaanta ay malaa'igtu wax ku qorayso laga maqlaayo markaa qalinkaasi ma aha kii looxulmaxfuudka loo lagu qoray ee maqaadiirta khalqiga lagu qoray ma aha waa qalanka qalinka malaa'igtu ay ku qorayaan waxyiga qoraalkuna mid hal mar dhaca ma aha ee qoraal guud baa jiro wax allaale wixii dhici doona lagu qoray oo waxa weeyaan kaasi waa alkitaabatu alcaama waa qoraalka guud weeyaan qoraalkaa mid kasii khaasaysan baa jira oo nabiyullaahi aadam markii ilaahay subxaana wa tacaala uu abuuray si axaadiidka qaarkeed ay tusinayso la qoray waxa weeyaan wax allaaliya wixii carruurtiisa ku tacalluqa ee qadara markaa kaasina waa qoraal kii hore gaar ka sii ah waxaanu isagu u gaar yahay bani aadam ila lawxulmaxfuudka waxaa ku qoray bani aadamka uma gaar aha oo bani aadam iyo makhluuqaadka oo dhan baa soo gudagelaya maqaadiirtooda oo maqaadiru lkhalqi wey saa rasuulku alayh salatu wasalaam uu ka cabiray ee uu caddeeyey marka ma aha macnaheedu kitaabkan la qoray markii nebi aadam la abuuray iyo kaa la qoray intaan makhluuqaadkaba la abuurin ma aha macnaheedu inay iskhilaafsan yihiin ee wixii bani aadamka ku tacalluqay lawxulmaxfuudka ku qoraa ayuunbaa haddana maroniyo loo qoray markii nabiyullaahi aadam calayhi salaatu wasalaam la abuuray waxaa kaloo isaguna qalin ah ama qoraal ah qoraalka malaggu uu qoraayo janiinka ama ilmaha yar marka uurka hooyadii ku jiro nafta lagu afuufo waxaa la amrayaa bikatbi risqihi wa ajalihi wa camalihi wa shaqiin aw saciid waa kitaaba khaaso tii hore waa kasii gaar oo shaksi walba gooni bay ukhusaysaa oo kitaabadan maqaadiirtao dhan la qoray dee waa khalqigii oo dhan ayaa mid walba wixii qadar ku saabsanaa la qoray tanna waxa weeyaan si gaarunbaa qof kaste loo qorayaa risqigiisa iyo ajashiisa iyo inuu shaqi yahay inuu saciid yahay tii guuda intaan khalqigaba la abuurin lasii qorayna iskama hor imanayaane waa caam iyo khaas wey waxay ka dhigan tahay tusaale ahaan iyadoo ardayda mid walba la qoro mustawihiisa haddana mid ardayda kamida si gaara mustawihiisa loo qoro markaa kan laba jeer baa la qoray weeyaan macnaheedu marna si guud baa loo qoray oo jamaacadaasu ku dhex jiraa marna si gaara ayaa isaga maqaadiirtiisii loo qoray weeyaan macnuhu qoraal kale isaguna waa jiraayo waa qoraalka qofka ku bilaabma marka waxa weeyaan uu qaan gaadho oo rasuulku alayhi salaatu wasalaam markuu le rufica alqalamu can halaat qalinkii saddex baa laga kor yeelay qalinkaasi waa qalinkii lagu qoriyey takaaliifta sharciga qofku mawqifka uu ka istaago qoraal isaguna sanawiya ayaa jira oo sida qur-aanku uu tilmaamay sanad kasta wixii dhici lahaa habeen gooniyo leylatulqadriga ayaa la qoraa iyadoo si guud u qoran ayaa si gaara haddana sanadkaa wixii dhici lahaa habeen kasta waxa weyaan si gooniya loo qoraa markaa taasina waa ishaare yar oo gaaban oo ku tacalluqda aqlaamta wuxuu yihi sheekhu wamaa akhطa alcabda addoonka wixii seegaa lam yakun ma aanu ahayn liyusiibahu inuu ku dhici lahaa oo addoonka wixii wanaag ahaa ee garab mara iyo wixii xumaan ahaa ee garab maraa marnaba inuu ku dhacaa suurtagal ma aanay ahayn wamaa asaaba wixii ku dhacaana lam yakun ma aanu ahayn liyukhtiahu inuu garab maro waayo dee sidii loo qoray ayuunba arrintu u dhacaysa waxbana waxa weeyaan iskama bedelayaan wa cala alcabdi addoonka dushiisa waxaan yaclami inuu ogaado ana allaha ilaahay qad sabaqa inuu horumaray cilmu ogaalkiisu fii kulli kaa'inin wax kastoo dhici doono min khalqihi khalqigiisa ka mid a oo ilaahay wuu sii ogaa faqadara daalika arrintaa ilaahay waa jaangooyey taqdiiran jaangoyn muxkaman ah mid la habeeyey oo mubraman ah mid la hagaajiyo si fiican loo xidhay oo laysa fiihi aanu ku sugnayn naaqidun wax buriyaa ma sugna oo ilaahay qadarkiisaa burin karaa oo meesha ka saari karaa oo sidii ilaahay uu doonay si kale waxa weyaan mooya si kale arrin ka dhigi kara walaa mucaqibun mid dib u dhigi karo sidii ilaahay uu doonay kadib dhigi karo ka taakhiirin karaan ma jiro mucaqib waa mu'akhir wey walaa musil mid suulin karoo tirtiri kara qadarka ilaahayna ma jiro walaa muqayir mid bedeli karo sidii ilaahay uu doonay intuu meesha ka saaro si kale ku bedeli karaana ma jiro walaa naaqis mid sidii ilaahay doonay wax ka nuqsaamin karaana ma jiro walaa zaa'id mid wax ku kordhin karaana ma jiro oo min khalqii khalqigiisa ka mid a oo fii samaawaati samooyinkiisa jooga waa ardihi iyo dhulkiisa ma jiro macnaa ilaahay tabaaraka watacala laa mucaqiba lixukmi sida ilahay qur-aankaba ku tilmaamay xukumka ilaahay ee qadarigaa cid ee kawnigaa cid ka daba tegi kartaa ma jiro oo meesha kaba saari karta ama wax ku ziyaadin karta ama wax ka dhimi karta ama kii hore inta ay suuliso mid kale waxa weeyaan soo weydaarin kartaa ma jirto ilaahay tabaaraka watacaala sidaas uu doonay ee horena waxa weeyaan aynu tilmaanay ayuunbay arrimuhu u dhacayaanuun taas ayuunbuu sheekhu markaa sii taakiidinaya wuxuu yihi sheekhu wadalika arrinkaas ismulishaaro wuxuu ku dhacayaa alimaanu bilqadar rumaynta qadarka la rumeeyo ee maraatibtiisana la rumeeyo inuu ilaahay shay kasta sii ogaa uu qoray oo uu doon u abuuray min caqdi aliimaan caqiidada iimaanka ayay ka mid tahy wa usuuli almacrifa garashada rabbi la garto rabbinimadiisa usuusheeday ka mid tahy walictiraafi bay ka mid tahay ictiraafka la ictiraafo bitawxiid illahi tacaala kelinimada ilaah iyo wa rububiyatihi rabbinimada rabbi tabaaraka wa tacaala oo aliimaanu bilqadar muxuu ka mid yahay dee waa min aliimaani billahi buu ka mid yahay oo waa ka rasuulku calayhi salaatu wasalaam markii iimaanka la weydiiyey ku jawaabay an tu'mina billahi wa malaa'ikatihi wa kutubihi wa rusulihi walyawmi alaakhir wa tu'mina bilqadari khayrihi wa sharihi marka iimaanka ayaa arrinta noocaasi ay ka mid tahy diinta ayay ka mid tahay in qadarka la rumeeya oo rasuulku calayhi salaatu wasalaam markii malaku jibriil su-aalaha weydiiyey ee uu ka tegey ee uu yidhi miyaad garanaysaa ninka yidhahdeen maanaan garanahayn rasuulku wuxuu yihi fainahu jibraa'iilu aataakum yucallimukum diinakum waa jibriiloo idin yimi si diintiina uu idiin baro marka waxyaabaha dee uu barayna waxaa kamid ah alimaanu bilqadar marka alimaanu bilqadar inuu kamid yahay diinta ayaa meesha kacay wuxuu kamid yahay aliqraaru bitawxiid illah oo qofka tawxiidkiisa keliyeynta rabbi uu keliyeynaya uu sheeganaya mid dhammaystirmaysa maaha ilaa uu rumeeyo ilaahay tabaaraka wa tacaala sifaatkiisa ilahayna sifaatkiisa waxaa kamid a sifada cilmiga oo maraatibtii qadarka kamid a iyo sifada kitaabada qoraalka oo maraatibtii qadarka iyaduna kamid a iyo sifatu lmashiica iyo sifatu lkhalq markaa qofku qadarka markuu rumeeyo macnaheedu waxa weyaan afartaa sifo ilaahay sifaatkiisa kamid a inuu rumeeyo wayaan macnaheedu qofka aan rumaynina waxa uu noqonayaa qof tawxiidkiisu aanu dhamaystirnayn sa awgeed qofka yidhaahda ilaahay cid aan ahayn baa abuurtay addoomaha afcaashooda oo makhluuqu isagaa ficilkiisa abuura sida muctasiladu ay leeyihiin tusaale ahaan qofkaasi tawxiidkiisu waa mid makhluuqa oo jeexan oo khariban oo aan dhamaystirnayn waayo ahbata khaaliqan hayr allahi tabaaraka wa tacala wuxuu sugay khaaliq aan ilaahay ahayn qofku haddii qadarka uu rumayn waayo ilaahay tabaaraka wa tacaala rabbinimadiisii mid rumeeyey maaha waayo qadarka macnihiisu waxa weeyaan inaad rumayso caalamkani waxa uu ku kala socdaa inay tahay maamulka ilaahay ee ilaahay uu ugu sii talagalay oo uu sii ogaa intaan caalamkan la abuurinba oo waxaa rububiyada ama tawxiid rububiya kamid ahaa waa in la rumeeyo ifraad ullahi tabaaraka wa tacala bitadbiir ilaahay in lagu gaar yeelo maamulka caalamka markaa qofku haddaanu qadarkii rumayn macnaheedu waxa weeyaan ilaahay tabaaraka wa tacaala tadbiirkii iyo maamulkii inuu leeyahay ma aanu rumaynin saa ogeed tawxiidkiisu kii la rabee saxda ahaa ee dhamayska tirnaa maaha wuxuu yihi sheekhu raximahullah fa waylun hoog iyo halaag wuxuu u sugnaaday liman saara mid noqday khasiiman mid la doodaya lilahi tacaala ilaahay la doodaya fi lqadar qadarkii ilaahay kula doodaya sida muctaziladoo kale iyo qolada la dhahda jabriyada labadaa qolaba ilaahay bay tabaaraka wa tacaala khusamaa u noqdeen fii baabi alqadar oo qadarkii la rabay inay rumeeyaan ayaa aanay rumayn oo ay leeyihiin sida addoomuhu ay doonaan bay arrintu udhacaysaa si ilaahay doona maaha muctaziladoo kale addoomuhu iyagaa ficilkooda abuura bay ku leeyihin ilaahay baana tabaaraka wa tacala abuur marka ilahay bay ku qabsadeen khaasamu llaha tabaaraka wa tacaala fii khalqihi wa mashiiatihi qolada la idhaahdo waxa weeyaan jabriyaduna ilaahay bay tabaaraka wa tacaala dulmi ku sifeeyeenoo waxay idhaahdeen ilaahay addoomaha waa ka qaaday qudradii awooddii iyo ikhtiyaarkii oo ilaahay wuu khasbay bay yidhaahdeen sidaasay qadarkii ay u fahmeen iyaguna marka waa kuwa khusamaa lilahi tabaaraka wa tacala fii baabi alqadar markaa qofkaana hoog iyo halaag baa usugnaaday buu leeyahy sheekhu raximahullah oo uu axdara soo xaadiriyey oo keensaday qalban qalbi saqiiman buka linadari fii si qadarka ugu eego oo qadarka qofka aan u rumaynin sidii rasuulku inoogu sheegay ee saxaabadu ay u rumeeyeen caqiidatu ahlisunna waljamaaca ay tahay oo ah in la rumeeyo maraatibu lqadar maca dalikana la ictiqaado addoomuhuna inay awood leeyihiin ikhtiyaarna ay leeyihiin qofkaasi qalbi xanuunsanaya oo buka ayaa qadarkii uu ku eegay weyaan macnaheedu wuxuu ihi sheekhu laqad iltamasa wuxuu doonay qofkaas biwahmihi ismoodsiintiisa uu ismoodsiiyeyo melihiisa fii faxsi lgeyb geybka uu baadhbaadhayo siran ayuu doonay oo katiiman mid laga qariye ah oo qofka waxa weeyaan doona qadarka iyo waxyaabaha la qadaray inuu melihiisa ku garto oo yidhaahdo anigaa garanayo og qofkaasi waa qof melihiisa ku doonay wax laga qariyay kuna heli maayo oo acaada wuxuu noqday qofkaasi bimaa qaala waxa uu yidhi awgeed fiihi qadarka uu ka yidhi afaakan mid been sheegayo oo atiiman ee ma'huuman mid dembaabay oo dembi dhabarka u ritay ayuu noqday manaa qof kasta oo is yidhaahda qadarkii ku eeg nadara hayra sharciya oo sanasudu tusinada si aan ahayna ama is yidhaahda ogow oo ka war hel waxyaabihii la qadaray oo qeybka ogaalkiisa doondoon qofkaasi waxa uu noqonayaa qof beenaala waayo qofku hadduu ku warrabo waxaanu ogeyn wuxuu sheegaya waa maxay waa been soo ma waxaanu noqonayaa qof dambaabay waayo wax la yidhaaha baadhbaadhin oo garan may sidoo ma ogi ayaa uu sheeganaya inuu og yahay oo garanayo oo uu baadhbaadhaya taana wuxuu ku noqonayaa mid dambaabay uu ku noqonaya asbaabta markaa maradulquluub ba arrintaasee ka mid tahy qalbigu waxyaabaha uu ku xanuunsado xanuunka sheekhu u jeedaana waa xanuunkii ahaa maradu ashubha oo qofkii haddii qadarka sidii shareecada ugu soo array u rumayn waayo shubha ayaa gelaysa shubhadana waa wax xaqa u eeg laakiin xaqii aan ahayn xaqiiqata xanuun buu markaasi qaadaya indhihii qalbiga ayaanu qofku beelaya arkina maayo xaqii wuxuu yihi sheekhu raximah llah walcarshu carshigii iyo walkursiyu kursigiina xaqun kuwa xaqa weeyaan carshiga iyo kursiga waxaa sheekhu caqiidadan ugu sheegay leanna waa laba makhluuq oo kamida makhluuqaadka ilaahay uu ku sheegay qur-aanka rasuulkuna calayhi salaatu wasalaam sunadiisa uu inoogu tilmaamay oo inaga maqan oo inayna arkahayn marka umuurta qeybka inaga maqan ee lainooga warramay inaynu rumayna ay waajibka tahay ayaa ay ka mid yihiin sababta labaada sheekhu halkan ugu sheegana waxay tahay leannahu firaqu daalla ahlu sunna waljamaca kumay waafiqin tafsiirka iyo macnaha carshiga uu leeyahay iyo tafsiirka waxa weeyaan kursiga uu leeyahay alcarshu walkursiyu xaqun wey waa kuwa jira bimacnaa inay jiraan waxa u daliila qur-aanka oo ilaahay tabaaraka watacaala carshiga aayaad fara badan oo qur-aanka ka mid a ayuu ku tilmaamay dulcarshi almajiid weliba carshiga sifaadkiisu ilaahay sheega carshiga sharafta leh qiimaha badan ilaahay waa kale ee abuuray rafiicu darajaati dulcarsh uma istawaa cala alcarsh allahu laa ilaha ila huwa rabu alcarshi alcadiim aladiina yaxmiluuna alcarsha waman xawlahu yusabixuuna bixamdi rabbihim wayu'minuuna bihi wayastakfiruuna liladiina aamanuu aayaadka faraha badan ayaa carshiga lagu sheegay axaadiida rasuulkana calayhi salaatu wasalaam in fara badan ayaa carshigu uu ku soo arooray oo xataa ducooyinka rasuulka calayhi salaatu wasalaam ayaa carshiga lagu xusay oo laa ilaaha ila allahu alcadiimu alxaliim laa ilaaha ilaa huwa rabu alcarshi alcadiim ayaa ka mid ahayd ducooyinka rasuulku calayhi salaatu wasalaam uu ku ducaysan jiray iyo dikriga uu akrin jiray saas oo kale rasuulka waa kii lahaa sabcatun yudiluhum allahu fii dilli carshihi baa riwaayaadka qaar kusoo aroortay toddoba carshiga ilaahay harhkiisa ayay harsanayaan yawma laa dilla ilaa dillu maalin aanu harh jirin harhkaa rabbi tabaaraka wa tacaala uu abuuray mooyaane kursiga isagana saas oo kale aayad quroo qur-aanka ka mid a ayuu kusoo arooray sheegistiisu waa aayat lkurs wasica kursiyuhu samaawaati waalarda waa ka ilaahay ilaahay kursigaa uu abuuray waa mid ka ballaadhan oo ka weyn samooyinka o dhan iyo dhulalka o dhan oo waxa weeyaan la isu geeyey waxaa sheekhu markaa uu ishaarayaa maadaama uu isku cadfu yihi walcarshu walkursiyu xaqun carshiga iyo kursigu inay laba kala yihiin oo ay kala duwan yihiin waxaynu yar tilmaamaynaa carshiga macnihiisu waa maxay luqa ahaan carshigu luqa ahaan macaani badan ayaa uu leeyahay laakiin carshigu markuu kusoo arooro aayaadka qur-aanka iyo axaadiida rasuulka calayhi salaatu wasalaam ee weliba ilaahay loo idaafeeyo ilaahay loo tiiriyo carshullaahi laga hadlayo waxaa loo jeedaa oo luqa ahaan carshigaasu noqonaya sariiru lmulki baa la yidhahdaa sariiru lmulk